ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu jacala barakaatuhu dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka qoybari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal saaxib ee la kumaadsantiina socodka dhegeystaga idaacadda star f m codka gobolka qoybari husurnimada xubinta wargeysyada iyo waxyaalaha kala duwan ee qoreen halkan si toosaad uga dhegeysta maalin waliba marka laga reebo sabtida iyo xadda haddaba dhegeystayaasha dabcan dhegeystayaal waxay wargeysyada saakay qorayaan horgeyska saaka gacanteeda ku jiro waxa uu qorayaa waa wargeyska daily nation wuxuu halkan saaka faahfaahin kaga bixina kaga qoraya dhegeystayaal arrimaha dhanka siyaasadda iyo xaalada siyaasadeeda dalka dhegeystayaal kalonzo misoka madaxa aqlibada baarlamaanka dalka jungwa waxay markaas imikan qaadanayaan alafadhigii konton kun dhegeystayaal dalka xubnaha kalena ay qaadanayaan dhegeystayaal afartan kun maxay tahay lacagta ay gunada ay qaadanayaan dhegeystayaal haddaba waa fadhiga ay markaasi bipartisan ama labada dhinac waa labada dhinac ay markaasi ka wada hadlayaan waana kulankooda dhegeystayaal ee boomas kulamada boomas ee ka dhacayo waxaa hadda markaasi ku bixi doontaa lacag gaaraysa ilaa iyo boqol milyan oo lacagta dalka dhegeystayaal kaash tukafa waxaa markaasi lacagtaasi ay dabari doontaa mise ay wax ka qaban doontaa dhegeystayaal dhanka gunooyinka sida fadhiyada dhegeystayaal iyo sidoo kale safarada iyo waxaa ka mid a dhegeystayaal guryaha iyo meelaha markaasi cunooyinka ay ka cunayaan mise ay degayaan dhegeysta sida wargeyska saaka uu qorayo waa arrin halka siyaasadda xaaladda dhegeystayaal wadanka uu marayo faahfaahintan waxay markaas wargeyska ku daabicay isla sidoo kale wargeyska kalena the standard asagana uu kaga faahfaahinaya waxaana tan leeyahay haddaba tan ma tahay mid sax ah oo cadaalad u ah weynda kenya kwanza koormee kenya kwanza iyo azimio la umoja bipartisan hadalkooda oo bilowda national assembly majority leader kimani shungwa ayaa marka hore diiday soo jeedin ah in markaas wadahadalada markaasi lagu qabto the five star hotel oo maqaaxidaha markaasi ugu weyn uguna cabsara dhegeystayaal taasoo markii dambe lagu diiday inay tahay lacag iyo maqarashaad aad u tiro badan inay ku baxayso taasna suurtagal ay noqon korin dhegeystayaal laakiin hadda waxaa markaasi tan lagu bedelaba arrin kale oo ironically leeyahay twist oo wax ka bedelan sida wargeyska daily nation uu xogku markaasi ku helay ku saabsan lacagta markaasi qarashaadka hadda ku bixayso dhegeystayaal waa wadahadalada wadahadaladana gaarayso lacag dhan ilaa iyo boqol iyo lix milyan oo lacagta dalka wadahadalkaasna wuxuu socon doonaa ilaa lixdan maalmood dhegeystayaal ee sixty days talks waa tan markaasi hadda ugu weyn ee lacagta markaasi allowance ku qaadan doonaan dhegeystayaal kulamadooda ayaa markaasi meelo fara badan ugu safri doonaa sida naivasha mombasa iyo nairobi ayaa ka mid ah meelaha ay kulamada kaga hadli doonaan dhegeystayaal haddaba lacagtan la qaadanayo maxay daba socotaa dhegeyst waa su-aale meesha markaas la isweydiinayo su-aalada waxaa markaasi guddiga farsamada ee technical teams secretariat bomas waxay markaas ayaga hadda sheegayaan ama ay ku tilmaameen in wadahadalada labada dhinac ay markaasi ka wada xajoonayaan ee ku aadan xalinta dalka dhegeystaal ama national dialogue committee waxay hadda markaasi la raadinayaa sidaa wax ay ku wada socon karayaan waa dhanke dhanka wax ee markaasi ka wada socon karaan waa dhanka xukuumadda william ruto hogaaminayo ee kenya kwanza iyo sidoo kale dhanka mucaaradka azimiyo lawmoja ayaa markaas waxyaala fara badan isku haysta taasi keentay in hadda markaasi guddiyaha labada dhinac ka kala socda loo soo saaray oo wadahadalada markaasi fududeynayo sidoo kalena arrintan hagi doono ilaa markaasi meel markaasi wada siman meel wada sax ah laiskugu imaan doono laguna yareyn doono khilaafaadka iyo weliba isku-dhacyada isku hormaadyada qalalaasaha wax walba ku saabsan dhanka siyaasadda dhegeystayaal si wax si loo markaas loogu gungaaro looguna helo teeda rasmiga saxda ah ee ku aadan wadahadalka dhegeystayaal oo dhammaystiran lacagtan ay markaasi sheegeen in wax walba ay fududeyn doonto lixdankaasi maalmood iyadoo kale fadhi waliba la fariisan doonana lacag gunooyin ay qaadan doonaan xubnaha markaasi ka tirsan ee tobanka ah shila shan ka socota dhegeystayaal dhanka kenya kwanza iyo shan ka socota dhanka azimiyo lowmoja waxayna fududeyn doontaa wadahadalka waxayna markaasi dhiirigelin doontaa shakhsiyaadka halkaasi kasoo qeybgalayo waxayna sidoo kale sheegeen inay markaasi danaha iyo howlaha markaasi ay ka mashquulisay howlahooda in ay sidoo kale ku hagi doonto lacagtaasi dhegeystayaal ee boqolka milyan sida markaas wargeyska saaka uu halkan ku tilmaamayo dhegeystayaal horaan xubnaha markaasi kenya kwanza u diideen sidoo kale sheegeen in lacag aad u tiro badan aysan ku bixi doonin sidoo kale lagu qarashgareyn doonin lacagtan hadda noqotay mid hadalhayn ugu badan ee ku noqonayso in hadda ay dowladda u meeldayihiin lacagtaasi sidoo kalena ay doonaysa keliya in lagu qanciyo dadka wadahadalada markaas ama waa wadahadalada iyo xaajaadkooda markaasi doonaya in si hufan lagu wada fuliyo dhegeystayaal sida wargeyska dhegeysta uu qorayo wargeyska the daily nation waxaa dhegeystayaal cabsi laga qabaa in markaasi si toos ay u bilaabato elinino oo cabsi fara badan hadda waa dabcan waxda markaasi saadaalinta hawada ay ku sheegeen in dadka taxadar fara badan ay muujiyaan sidoo kalena la eego meelaha markaasi hadda ay kasoo baxayso waa ay kasoo baxayso waa kuwa markaasi bereleyda waxayna sheegeen weliba intay hadda ay goos dabcan in ay si durba u goostaan waxaa dhihi markaasi ay beerteen waa ay beerteen dhegeystayaal waxayna ku tilmaameen in hadda wakhti adag lagu jiro wakhti kale carar ah dhanka weliba waqooyiga dhegeystayaal rift waa region oo rift valley dhegeystayaal in hadda durba laga doonaya in ay guraan sidoo kalena ay usi iibgeeyaan wax soo saarkoodii ay markaasi ku intifaac oo dabcan wax soo saarkooda ay markaasi ku beereen beerahooda taasi waxaa keenaysaa hadda ilino oo roobkiisa oo cabsi fara badan laga qabo darta biyo badan dhegeyso waxlayo xeelaha loo qaado oo hadda markaasi waa xaalad adag wadanka markaasi u jihayn karto iyadoo markaasi hadda sagaashankii k g ee hadda lagu kala iibsanaya saddex kun iyo sideed boqol laakiin waxaa markaasi tegi doontaa hadda lix kun iyo laba boqol bisha dabcan waa bilaha markaasi soo socoto dhegeystayaal sida warbixinta markaasi wargeyska bogiisa ama qeybta dambe uu kaga hadlayo dhanka dhegeystayaal arrimaha alalino iyo sidoo kale beeraha qaabka isku saameyn doonaan iyo dhibaatooyinkii xaaladaha markaasi kala duwan laga yaaba in laga dhexlo iyadoo markaas hadda laga doonayo dadka beeraleyda in waxyahooda ama waxii markaas usoo go-ay ama wixii markaasi beerta hadda markaas uga soo naasacad inay durba markaasi gurtaan ay ku bilaabaan si ay uga badbaadaan biyaha badan elnino ee hadda markaas waxda cimilada ee dalka ay kaga digayso laga waqti waliba in ay iska imaan doonaan roob mahiigaan ah roob xoogan roob markaasi biyo wato dhegeysa sida wargeyska bogiisa qeybta dambe oo kaga qoraya dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi ay dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin ku mahadsantihiin la socodka dhegeysiga xulashada idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashaago ayaa hadda usoo jeetay waa shakhsiyaadka markaas ku tilmaamay tuugada ee gahwada ama gaxwada dhegeystaal dabcan ka qawlileysato waxaana uu ku tilmaamay in hadda markaasi dabcan isbedel xoogan dhanka beeraha lagu sameyn doono agriculture reform sida wargeyska saako uu qoreeyo bogiisa afraad wargeyska the standard madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashaagoa ayaa markaasi ku celinaya ama ku celceliya inta badan in dhibaato iyo xaalado kala duwan ay markaasi la kulmaan dadka beeraleyda oo hadda la doonayo in isbedel xoogan lagu sameeyo laguna hana qaado isbedelka ka dhanka dhegeystayaal dhanka shaha iyo sidoo kale dhanka gaxwaha oo ku sheegay inay shakhsiyaad markaasi ay ku aada uga hoos jiraan keenana in markaasi lacago fara badan ay lunsadaan sidoo kalena dadkale markaasi lamar habaabiyo dhegeystayaal waxuu hadda sheegay in hog dheer loo qodi doono shakhsiyaadka markaasi iska caadeystay shaha caanaha iyo sidoo kale ee qahwaha ama gaxwaha dhegeystayaal wuxuuna sheegay in dowladda hadda gacan bir ay ku qaban doonto isbedel xoogana lagu sameyn doono dhegeystayaal cidiba markaasi beer lehna lagula dabcan lagala xaajin doono beerteeda waxaa uga soo go-ay iyadoo usoo mari doonta toos si dowlad ah oo markaasi dalaal dhexdausan usoo geli doonin sida wargeysasida wargeysku qorayo waxaana uu sheegay madaxweynaha in tan ay soo jiitamatay in dhawaalay balse hadda noqonaysa mid ayba kasii darayso oo dadka burcadka iyo weliba dalaalada ayba iska cadaysteen in dadka danyarta beerahooda waxaa kaga soo go-ay inay markaas iska banaystaan hadda ayuu si toosa ugu soo jeesanaya sheegana in maalmo kadib maalmo un markaasi howlaha si hufan ay u dhammaan doonto una socon doonto dhegeysta sida wargeyska saaka wargeyska bogiisa afraad uu saaka faahfaahin u kaga qoraya dhegeystayaal haddaba ma la socota dhow dolarka dhegeysta halka uu marayo boqol iyo lixdan ayuu maraya dhegeystayaal dolarka dhegeyste oo markaasi aad ku ogeed dhegeysta inuu hoos uu jiray ilaa iyo boqol lix boqol labaatan iyo boqol iyo toban maanta boqol iyo lixdan ayuu maraya dolarka maraykanka dhegeystayaal waana tan markaasi culeys fara badan ku keentay arrimaha geedi socodka iyo hanaanka dhaqaalaha dalka iyadoo hadda gacanta markaasi kasii baxaya doolarka dalka ay dowladda sidoo kale xakameyn laadahay sida qoborooyinka dhankaas dhaqaalaha ka faalooda ay ku sheegayaan in wax waliba dunidan hadda ay noqonayso doolar dhegeysti hadday tahay dhanka shidaalka kala iibsiga iyo weliba waxyaalaha markaasi lacagaha sarafka qalaad waxay ku tilmaamayaan in hadda wax walba markaasi ay ku noqonayso laguna wax waliba dhaqaalana lagu firinaya doolarka halkuu maanta maraya dhegeysta sida wargeyska uu qorayo waxaana tan wax waliba ay hadda ka dhegeysaa doolarka iyo shidaalka inay markaas isla xiriiraan sidoo kale isla socdaan oo sidoo kale dhibaato iyo xaalada culeys fara badan ay ku keeni karto dhegeysta mustaqbalka dhegeystayaal ay qiimaha ama valuega lacagta dalka dalkani kenya dhegeysta sida wargeeska boogiisa sagaal iyo tobanaad uu qorayo qaybta markaasi dhaqaalaha ama ganacsiga wargeeska the standard waxaana tan ay soo socotay muddooyin iyadoo horeyn hore madaxweynaha uu u sheegay in wax badan laga qaban doono oo laga bedeli doono dhegeystale doolarka oo sheegay in wax waliba hadda uu aada u qaribayo iyadoo hadda tan waqtiga uu sheegay madaxweynaha waxba uusan ka qabanin waxaad markaas laskaga fadhiyaa bal tilaabada xigte ee markaasi tan kaga duwan ay markaas la imaan doonto iyadoo cabsi fara badan laga qabo in qiimaha lacagta wadanka ay macna beesho sidoo kalena meesha ka baxdo adkaato xaalada wadanka dhegeysa sida markaas in badan dadkay aada uga cabsi qabaan kagana derinayaan kagana talinaya madaxweynaha in arrimo isbedel dhanka dhaqaalaha uu si deg deg ah wadanka markaas u geliyo uuna tilmaamo ama looga baxo dhibaatada xaaladahan waqtiga hadda markaasi keeni karto dhegeyste iyadoo dhaqaalo xumadana doolarka uu kaga faa'iideysanayo sida wargeyska boogiisa sagaaliyo tobnaad wargeyska the standard uu saaka qoraya dhegeyste eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacada star fm tu gobolka uqeybara ay dhegeysanaysaan suwax wanaagsan saaxib yaa see ku barideen see kusoo kakacdeen waase deegaanka iyo aad ku sugan tahay maxaa la hadalhayaa maxaana ka cusub deegaankaada qaryada tuuladaad ku sugan tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta ugu hore saaka suwax wanaagsan noo dahfuraya soo dhow walaaloo ku salaamaya magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhow waan ku salaamayaa in badan ba adigana ku salaame shukran gaarane ladii axyaana bacda mamatana wilayna shuurjana gale haye ilaahayba ilaahay bay mahad usugnaata allaha nabad nagu waa bariisiyee mahad iyo shukri iska leh aada iyo aad
dhankaan ka war hayno aan kaga waa bariisanay alxamdulilah balaayo kama yeerin balaayana maana maqlin alxamdulilah carada jawigu wuu degan yahay laakiin waxaan la yaabanahay mhm
idaaraddan isagoo saadaasha hawada mhm amee roobla-aanna dhigtaa intay leedahay biyaha soo socdaan ma iyagaa cilmi qayb kaga warramaan haye
ilaahay u noo barakeysa nasiibaan leena waxay sheegayaan waxba kama jire haye cilmi qaybka ilaahay baa iska leh waan ku salaamay walaal macaana laakiin laak- laakiin taxadarkeeso meesha kuma jiro
ha waxaa la yidhi cularkii hublahaw baa la yidhi waxaa weye intay intuu daadka kusoo gaarin waanaa biyahaas ka moostaa hor- hor loo yidhi mhm
way fiicantay laakiin subaxan ay ka badbadinayeen baa daran oo ay leeyihiin daawad badan baa dhacayin oo sidan baa jirtaa oo kanaa jirtaa laakiin waxan ay ka badbadanayn baa waxba ka jirin baan u arkaya ani gaarane abaha nabadda aad baad umahadsantahay shukran xigaa kale qadka telefoonka star f m soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu xuseen soo dhow
yuusufa walaal waan kugu dhawahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin xagal jiriir waaye shukran
aba waan ku fiican alxamdulilah caafimaadkaada xaaladaada alxamdu lilah alxamdu lilah abo aba waan fiican alxamdulilah dee waa un saadaashii waxaan hadda la sheegayo haye
waxay noqon doontaa alla og laakiin ilaahigii macbuud ah wax horta uu kugu talagalo alla wuxuu keeno aad maqaadi maayta allah mhm
waan ka taxadaraynaa digtiyo waan iskaga jirnaa ilaa wa maanta la bilaabay maanta inta udhexayso waana wacyigelinaynaa ummadda oo sida hadda ayaga u sheegahayaan baan leynahay bal qur-aanna hala akristo haye
meelahaas sharshaad ahna ha laga fogaado mhm
marka xaaladda waa lagu goy jiraa haddii ilaahay yidhaaho ko aan eefe lahayn allaha nasiyo walaalow muslimiinta dhammaan shukran waasalaame, aad adigana baad waa ku umahadsan salaame.
tahay aad baad umahadsan tahay xigaa kale star f m suwax wanaagsan soo dhow
waa arun weldon sacad yuusuf raxmasalam halkee ku sugan tahay waan kaa qaaday
waa weldon weldon arun weldon weel dooni ka waran
aad buu joog u degan saxaafadda loo shaahin haye weel dooni u mahadsan yahay xigaa kale qadka telefoonka star f m suwax wanaagsan
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
ماما حقدير ماما حكيمة حقدير واحد maama xakiima xagadheere ka waran
الحمد لله في عمنا haye
رانا الحمد لله وحان هذا لينا أن إن شاء الله يطلقوا الدريون بس أنا إسا إسن أي شاعرين اللي يبن yah
إن شاء الله يطلقون بس لقوا الدري أو محل دي جري إسا إسن أي شاعرين أنا كم أقلي ورقة دان كم فافي يري الآن أي كم ما هذا لينا aad baad umahadsan tahay star f m suwax wanaagsan soo dhowow waan ku salaamaya ilaal magacaaga
yuusufow soo wanaagsan waa cabdo dhabartaan dheeraakadan mandheera ka waran
jawi walaa aada u degan kuleel ma ogey haye
xaaladda guud mandheera maasha allah
waa tahay xaalada guud bandhera waa maasha allah xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhowow
asalaamu calaykum subaka wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
arshiid uraan bugmuwaani rashiid ka waran pumani
aad baa loo shaqay walaalo nabad baa lagu soo qaaday haye shaqo waa loo kala dareeri nabad baa adduun waa fiican Aad- waa ku salaamay adig iyo bin cadde iyo badaahir maxamuud dhaqan iyo xamdi gure shukran xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhowow halo walaalo ku salaamaya
waa maxamed axmed abubakar nabadaan ku bari dhib ma leh haye waa sii maxaadeede
aada iyo aad maxaa kale cusub
maya waa fiican waa fiican
xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow mi maqlaysaa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wacalaykum wabarakaatu salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowow
waan dhowya wa
soo dhoweesh mi maqlaysaa haa waan
qadkii baa kaaga go-ayaa
aahad waayo aqrayna si
waa tahay gabadha qadka ka go-aya xigaha kale qadka telefoonka Halo, siyastaaalaykum waalaikum.
soo dhow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu miis waa ku salaamay baska xaji xagar dheere bashka xagareere ka waran maasha allah alxamdulilah nin aad baa loo fiican yahay aad iyo aad baa loo wacan yahay haye waa kaas alxamdulilah hadalhayntana waxaa weeye shidaalkan iyo basaski lagu daray lacagta maaragtay kor u socota micishada lala yaaban yahay mhm waa kaas alxamdulilah aad baa loo fiican yahay wasalaam walaal macan insha allah shukran star f m soox wanaagsan soo dhowow
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
yuusuf bakad aad baan kuu salaamaya subax wanaagsan farxiye countiga jeer wajeer ka waran
alxamdulilah sifaanu ku abraysan haye
caadalayn ay caalam islaam ilayna wada ka dhigi roobna ilayna noo keenaan beelay subax wanaagsan walaalkii mar kale wax la mid ah star f m soo dhowow
asalaamu calaykum yuusuf bakat wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu saaxiib waa cumar akhyaar oo jooga magaalada mandhera ka waran
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan aan waa berisanay ilaahay nabadgelyo waana sii jawi waa okay waxbarashada ganacsiga idaacadda maqalkeeda kulli okay waaye mhm waxaan leenahay roobkan saadaasha laga bixina waxaan leenahay ilaahay ha nooga dhigay roob wanaagsan oo khayr qaba oo duufaan iyo dabayl waxba aan wadanin dhammaan dhegeystayaal saadan xiran iyo adigaba saacid kulli waan shaqamay shukran star f m soox wanaagsan star f m soo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa doo furnifo nigo nabadgelyadu waa fiican tahay wax dhiba ma jiro xagga kolley hadalhaynta iyainta naga heshaa ma garan haye
marka nigo xitaa magaranaysa dadka ilma kudarti iyo magaranaysa iyo isku- isku darti iyo waxyaabihii o dhan magaran lacag bay ka dhiga ma garan haye
marka hadalhaynta halkaas anagu waa nabadgelya ku baran mhm
marka wax dhiba ma jiro shukran star f m soo dhowow walaal magacaaga
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu yuusuf bakad waan ku salaamay shukran walaale
cabdi cabdullaahi qoone qoone ka waran
oona alxamdulilah nabad waa lagu waabiristay haye ilaahay mahadiyey nabad iyo caafimaad ba iswiilaha loo dareeray akhriska loo wala kacay dhib ma jiro walaal nabad baa lagu waalbeysa waa dadka fiican sooma si kale alxamdulilah aad baa mahadsan tahay qoone walaalkay waan ka dhegeystaas iga soo wacay star f m soo dhowow magacaaga
subax wanaagsan yuusuf bakad subax la mid a walaale
shaqeeya waa ismaamulka jeer ruqyo wajeer ka waran
maasha allah yuusufow nabad ayaan ku abraysan alxamdulilah wax dhibaato malaha ilaahay baa mahad iskale jawd aad bay u badan yahay alxamdulilah haye ganacsiga maasha allah nabad baan ku abraysan walaal caalam islaam nabad allah ka dhiga dhegeystayaasha dhammaan waa kasoo jawaan aad baan u salaama cawriyaasha annaga shaqo wacan baan ku leeyahay shukran star f m soo dhowow halo cabdiashaadiin salaam calaykum ashaadiin ka waran wacalaykum salaam fiican alxamdulilah ilaa amaadla saakin nabad aa lagu waabiristay haye alxamdulilah waa ku fiican reer balanbala dhan baan beriyey alxamdulilah mhm
nabadaan ku barna shukran xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhowow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
maasha allah waa macalimo waaye haye mam xalimoy soo dhowow
wallaahi waa dhoway naxariisaan qabnaa dhinacan ka barnin qaylin ma maqlin haye isguul waa loo kala dareeray xamaaleey waa xamaalin haysa dhagoolka dacab mhm
maasha allah naxariista ilaahay ka baryayna roobna waa helayna dhibna ma arkayna ilaahay qabo qoof male alaa arkana muslimiinta iska dhaafanaan dhihi lahaa ilaahay jooge waa idin wada salaami boqol iyo toban shukran iyo afar ah, qadkaasi gabadhaas ay u dambeysay maamadaasi ku mahadsan tahay ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiina ku mahadsantiina socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiibyaal taarikhdu saaka waxay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebteembar sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal maalin arbaca ah dhegeystayaal si idaacadada inoo ahayd si dhegeystayaal maalmaha isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcaha waxaan barnaamijka diiradda ku saarnaa kaga hadalna xaaladaha guud ee waddanka dhegeysta saaxiibada nairobi nabaaxigooda ku sugan waxaynaga dhegeysanayna hal eber shan dhibic sagaal halka kuwaas sidoo kale tanaariba iyo masalaani iyo sidoo kale gaarisay xeryaha qaxooti iyo dhadhaab waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic hal saaxiibada ku sugan nairobi waa mombaaso iyo nawaaxigeedana waxay naga dhegeysanayaan hal eber saddex dhibic shan wajeer iyo habasiin waa sagaashan toddoba dhibic saddex saaxiibada mandheera balad xaabo baniisa raamu lafey ku sugan waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic shan halka kuwa idaacadaha bahwadaagtoonu nahay ee ka howlgala soomaaliya ee muqdisho caasimada soomaaliya waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic eber stielo iyo balambala meru madogaashina waxay naga dhegeysanayaan hal eber laba dhibic saddex dhegeystayaal marsaabit mooyaale waa siddeetan toddoba dhibic toddobo w w w star f m co k applicationka abka idaacadda star f m waa soo dejisan kartaan saaxiibayaal dhammaantiinaad ku mahadsantiin dhegeysiga sida quruxda badan wanaagsan ayay mar waliba inoo dhegeysataan saaxiibayaal barnaamijka waxaa diradda ku saari doonaa dhegeystayaal wadahadalka labada dhinac ee u socdo ee bypit waa bypartisanka ee uu u dhexeeyo kenya kwanza iyo sidoo kale azmiyo la umoja maxaa hadda markaasi kusoo kornay oo kasoo baxay tani markii shirkii cimilada ee halka nairobi markaasi lagu qabanayo hakad ku yimid dhegeystayaal dib oo hadalkal fadhiga mar kale laiskugu soo noqonayo si looga doodo arrimaha iyo xaaladaha markaasi miiska saaran dhegeystayaal saaka lagama hadlayo dhegeystayaal halkey wax markaasi marayaan balse halkey markaasi qarashaadkii waxyaalaha markaasi ay dalbanayaan ay tahay dhegeystayaal maxay tahay dhegeyste waa qarashaad aada u tiro badan ama lacag aada u tiro badan ay markaasi ku bixi doonto tobanka shaqsi ama sideed iyo labaatanka shaqsi markii lagu daro guddiyada farsamada ama qeybta markaasi waa guddiga farsamada ee technical teamka loo yaqaano marka lagu daro in ay markaasi ku kici doonto lacag aada u tiro badan sideed iyo labaatanka qof ayay dhegeystayaal arrimahan howlahan markaasi ku mashquulsan dhegeystayaal maxaa la isweydiinaya dhegeystayaal maxaa dan ah maxaa dan u ahayn dhegeystayaal lacagta aada u tiro badan ee hadda markaasi miiska lasoo saaray ee gaaraysa ilaa iyo boqol iyo lix milyan oo lacagta dalka dhegeystayaal oo markaasi la doonayo in wax lo dabcan taasoo la doonayo in wadahadalada arrimahan ay markaasi aada u fududeyso ee lixdanka maalmood ay markaasi sheegeen in howlahan lagu soo afjarayo laguna soo dhameynayo gunaaniskana markaasi lagu gaarayo dhegeystayaal hadda waxaa la isweydiinaya ayaa ah dhegeystayaal haddaba lacagtan haddii markaasi lixda maalmood ee markaasi baxdo bal ka waran haddana in markaasi laisku afahmayo marka lagu gudbiyo madaxweyneya dabca madaxweynaha iyo sidoo kale asimiyo laumoja iyo sidoo kale baarlamaanka bal ka waran haddana mar kale haddii laisku fahmayo soo lacag kale ma soo bixi doonto mar kale ee haddana ay kalfadhiyadooda iyo arrimahooda markaasi ay doonayaan inay ku meelmariyaan maxay tahay horta lacagtan boqolka milyan sida markaasi loo kala qaadanayo sida markaasi loo kala bixinayo sideenay ku gaaraysa lacagta intaasi dhan dhegeystayaal oo hadda la isweydiinayo qaybna markaasi waxaan uga hadli doonaa dhegeystayaal sixirbararka iyo dhaqaalahan markaas wadanka hadda markaasi ka taagan iyo sidoo kale guddigan farsamada waa labada dhinac ee markaasi kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo lomoja lacagtan tirada badan ay markaasi sheegteen dhegeystayaal yaa u suurtagelinayaan yaana u fududeynaya dhegeystayaal maxayna markaasi ku dhacaysaa in arintan ma xaq bay sidoo kale u leeyihiin ama xaq bay sidoo kale ku leeyihiin in ay arintan ama lacagtan ay meelmarsadaan oo arrimaha la doonayo saaka in faahfaahin macluumaad fara badan sida wargeyska xog fara badan uu kusoo saaray wargeyska daily nation iyo sidoo kale wargeyska the standard waxyaala fara badan ay markaasi soo saareen ku aadan shakhsiyaadka ee lacagaha sida markaasi kala duwan u kala baxayaan iyo sidoo kale sida nafsad uga faa'iideysanayaan dabcan lixdankaasi maalmood ee wadahadalka ama wadaxaajoodka markaasi labada dhinac ee u dhexeeya dhegeystayaal waxaa laga yaabaa dhegeystayaasha qaarkood inaysan fahamsaneyn waxa aan ka hadlayno oo markii laga hadlayo wadahadalka ee kenya kwanza ee uu hogaami dabcan uu hormuudka u yahay madaxweynaha dalka xilka u hayo ee william ruto halka azimiyo sidoo kalena uu xilka u hayo raila amolo odinka laakiin shakhsiyaadkaasi shakhsiyaad kale kala duwan ayay markaasi soo dirsadeen oo min shan shan kenya kwanza oo shan ka socoto halka sidoo kalena azimiyo lamoja oo shan markaasi ka socoto dhegeystayaal kaasi toban ku noqonaysa marka lagu darana guddiga farsamada technicalka dhegeystayaal jir ayagana waxay markaas isku tegayaan dhammaan markii lasku wada daro guddigooda waxay markaas wada tegayaan sideed iyo labaatan shaqsi amase qof oo halkaasi arrimahooda ama arrimahaasi dabcan doonaya in ay fududeeyaan si wada hadalka ay u fududaato ayna wax macquulgal ah halkaas iga soo baxaan dhegeystayaal qodobadaasi ayaan isla fiirin doonaa inta markaasi shaqsi ay ka qaybgalayso iyo sida markaasi lacagaha kala doon ay u baxayso iyo weliba waxaa lagu doonayo in arrintan ay u fududaato ama loogu fududeeyo shakhsiyaadka wadahadalka arrintan ayaga hormuudka u yahay sida kalonzo misioka iyo sidoo kale madaxa aqlibiyadda baarlamaanka shungwa oo ayagana markaasi horkacayaan lacagtana doonayaan inay suurtagal u tahay marka hore halkee la rabay in lagu qabto yaana diiday oo dhegeyste marka hore halkee lagu rabay ama la rabay in lagu qabto wadahadalka yaana diiday maxaa loo diiday maxaa laga cararay markii la diidaya dhegeysta waa su-aal meesha ku jirto laakiin jawaabteeda halkan ayaa sidoo kale ku maqli doontaa dhegeystayaal waxaa sidoo kale aagi eegi doonaa arrintan weliba cidda markaasi marka hore lacagta ku bixinayso hay-ada markaasi waa ngo waa hay-ada markaasi dowladda waa hay-ada markaasi kala duwan ayaa arrintan sheegeen in ayagana ay fududeyn doon ay fududeyn doonaan sidoo kalena arrimahooda wax weliba markaasi wadahadal ku saabsan in qarashaadkooda ku bixin doonaan taasi ayadana halkay ku dambeysay lacagtooda oo markaas durbo la sheegay in ay buqaar inta badan ay baxday haddaba maxay tahay lacagtan kale ee markaasi la dalbanayo oo tirada badan sidoo kalena iminkan la ogol yahay ama sidoo kale la fududeynayo mise ogolaanshuhu dowladda ay bixinayso waa mid markaas ay ku raaligelinayso shakhsiyaadkan in sidoo kale ku dalacsiiso oo calaa fadhigii mise kal fadhigii halkii fadhiba uu qaadanayo konton kun dhegeystayaal waa halka fadhi konton kun ayay markaasi qaadanayaan jungwa iyo sidoo kale colonzo misjoka mataay mid markaas lacagtan ay ku qancinayso kuna xasilinayso sidoo kalena ku dhadhansinayso dabcan si arimaha iyo arrimaha markaa laisku qabsado sidoo kale ee dhanka kale u fiiriyaan loo yareeyo buuqa qaylida dhegeystayaal ilan meel ay lacag soo gasho howl ma taalo meel ay lacag soo gasho dhegeystayaal wax markaas isqabsi isku hormaad ma jiri doonto intooda intada badan sida markaas dadka siyaasadda aada uga faallooda ay durbo dabcan inta badan aada uga hadlaan saaxiibayaal bal arrimahaas ayaan marka hore fiirin doonaa bal markaan aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeysta dunida waa tallaabsatay oo waxaa la jooga duniya casri ah adeega internetka waxa uu noqday mid aan marnabo laga maarmi karin dhegeyste waayo waxaad ka faa-iideysan kartaa adeegyada kala duwan markaad haysato internet sidoo kale waxaad ka helaysaa adeega adigoo markaasi ku qaaska ah inaad markaasi filimkaaga iyo weliba asxaabtaada kale aad markaasi kula daawan karto halkaasi kala socon karto wax waliba oo filim ama wax waliba markaasi muuqaal ah aad ku daawan karta dhegeysta waxaa la mid ah adeega youtube-ka ayaadba wax walbo aad u baahan tahay ka helayso waa jaamacad bilaash ah ka faa-ideyso dhegeyste dhegeyste ma leedahay telefoon casri ah internetka ma isticmaashaa waxaan ula jeedaa inaad markaasi booqato youtube-ka oo ka daawato muuqaalada diiniga iyo weliba kuwa kale wax ku oolka ah wax kuu tari karo waxna kuu fudayn karo waxna kuu sixi kara dhegeystaal qeybta youtube-ka markaad tegto oo halkaasi wax badan aad ka daalacan karayso wax badan aad ka heli karto dhegeystayaal weli booqo youtube-kaada kala soco wararka kala soco barnaamijyada kala soco wax waliba adiga ku xiisogeli wax waliba adiga ku daneynayo iyo weliba su-aal walba kugu adkaata dhegeystayaal inaad ka heli karto youtube-ka ayaa suurtagal ah kuuna fududeynaysa wax waliba inay cilmigaada uu sii kordho qeybta youtube-ka haddaba safaricom waxay markaasi kuleedahay ka faa-ideyso adeega internetka si aad u hesho waxyaabo fara badan oo aad u baahan tahay gaar ahaana ka faa-ideyso shabakadaha ama shabakada muuqaalada markaasi laga daawado ee youtube-ka qof waliba oo ka mid ah macaamiisha safaricom waxuu uga faa-ideysan karaa adeega internetka xirfadda cusub ayaad ka baran kartaa sida hablaha inay markaasi ka bartaan cunno karinta haddii odaygu markaasi uu ku wareeriyey ama cunaa cunada markaasi waa cunada aadan aqoon karinteeda maantaba soo qabso telefoonka casriga ee dabadeedna youtube-ka ka gal oo ka baro cunno karinta way kuu fududahay wayna kuu sahlaysa wax dhibo oo dabcan ninkaada uu kaaga sii jeysanayo waa gabdhaha halka sidoo kale ragga laga doonaya in ayagana wax waliba markaas ay bartaan waa suurtagal waa macquulgal xitaa waad ku shaqaysan kartaa waana ku kabarweysan kartaa dhegeystayaal isaga waana markaas filin in uu sameeyo asaga ayaaba dhoola cadeyn doonaa dhegeystayaal markaad u kariso kagana barato qeybta youtube-ka balse waa goorma waa markaad haysato adeega internetka shirkadda safaricom nambarka maantaba qaraac xidig shan afar afar afar gees star five four four hash star five four four hash xidig shan afar afar afar afar gees waxaaba intaasi kuusii dheer inaa markaad iibsato adeega data bandol ee safaricom waxaad helaysaa shan boqol oo mb oo dheeraad ah markaa ka walwalin sheekada halkee ii dhaaftay halkee ii martay iyo sidee ahayd iyo weerarkii ugu lama socdo waxaasoo dhan waa laga gudbay oo laga tillaabsaday yaa laga maqlin oo howshaas yaa lagula yaabin maanta telefoonkeeda casriga soo qabso oo niclahan tooshlahan iska hor oo wax walibo adiga ha kuu fududaato oo ha kuu sahsho keliya waxa markaas lagaaga baahan yahay waa internet internetka safaricom ayaa sidoo kale kuu fududaysa kuuna sahlaysa star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees ayaad qaraacaysaa wax walbana halkaasaad kala haysaa qaybta markaasi youtube-ka dhegeystayaal aan dib ugu soo noqona barnaamijka dhegeystayaal ee hogaanka idaacadda star f m cutub gobolka oo iyadoo saakan kaga hadlayna waa wada hadallada laba dhinac ee hadda markaasi lacagta maqarashaadka faraha badan markaasi ku baxayso toban ayaa markaasi kamid ah guddiyi oo labada dhinac ee markaas ay soo kala xuleen si wada hadallada ay markaasi ay u fududaato waxaana markaasi soo kala qaaday ama soo kala xulay madaxweynaha dalka william ruto iyo sidoo kale madaxa mucaaradka raila omolo odinga taasoo markaasi hadda ku doonayaan lacag markaasi gaaraysa boqol iyo lix milyan oo lacagta dalka dhegeystayaal oo wadahadalka markaasi hadda ka socdo amawaa wadahadalka socdo ee labada dhinac ee ka socda bomas dabcan waxyaalo fara badan ayaa soo ifbaxayaan oo ku aadan wax hadda markaasi la danaynayo ma lacag ayaa la danaynaya mise wadahadal ayaa la danaynaya mise dana markaasi azimiyo nafsadeeda u arkaan inay wax markaasi ku heli kara ayaa la danaynaya budget markaasi document budget markaasi qoran ama lacag markaasi qoran oo soo saaray ay soo saareen guddiga markaasi qaybta secretariatska waxay markaasi halkan ku lifaaqeen harinta markaasi national dialogue committee ee tusinayso in ay markaasi la doonayo lacag aada u tiro badan ee malaayiin shilin ah in hadda markaasi lagu qarashgareeyo kalfadhiyadooda iyo sidoo kale cunadooda meelaha markaasi ay seexanayaan dhegeystayaal waana gudiyada waa dabcan qeybta markaasi kamid wadahadalka ama tok teams dhegeystayaal waxaa sidoo kale ay doonayaan in si wacan markaasi loo dabcan lagula dhaqmo meelaha markaasi safarada kala duwan ay u aadayaan waxaa markaasi kamid ah caasimada nairobi waxaa sidoo kale kamid ah mombasa iyo sidoo kale naivasha halkaas ayaa sidoo kale lacag aada u tiro badan markaasi ku bixi doonto waana ogaan doonaa inta naivasha ku bixiso iyo sidoo kale inta mombasa ku bixiso iyo weliba inta nairobi markaasi ku bixiso dokumentka markaasi lasoo saaray ama lagu ogaaday waxaa markaasi xaqiijinaysa in hadda waxyaalaha markaas uu socdo ee dabcan engagementka ama hadallada dhegeystayaal waxay bilaabanaysaa waxay isbilaabatay isniintii dhegeystayaal iyadoo hadda markaasi ay ku socoto kuna egto ilaa iyo jimcaha waxaa markaasi dib eegisa lagu sameyn doonaa ama sidoo kale raadinayaan lacag markaasi gaaraysa shan milyan sagaal boqol sagaashan lix kun oo markaasi amount oo ku socoto kalfadhiyadooda dhegeystayaal conferenceka meelaha markaasi shirarka ay ku qabsanayaan iyo weliba refreshmentka ama waxyaalaha markaasi cabitaankooda kamid tahay waxyaalaha cabitaankooda kamid tahay dhegeystayaal waxay tan markaasi tusinaysaa mar kale xaqiijinaysaa in markaasi loo baahaya toban kale oowaa toban kale oo milyan oo lacagta markaasi lagu qarash garayn doono dokumentka markaasi in la turjumo dhegeystayaal wild publication dabcan iyadoo sidoo kale qoritaanka qoraalada markaasi inta badan la turjumayana ay ka kooban yihiin ilaa iyo kun koobi ama kun markaasi warqadood dhegeystayaal oo lasoo qoray waxaana tan ay markaas u sahlaysaa kuna bixi doonta lacag gaaraysa ilaa iyo shan iyo toban milyan oo lacagta dalka dhegeystayaal shan iyo toban kun ayaa markaas unidkii u noqon doonaa lagu sixi doonaa mise lagu hagaajin doona mise lagu qori doona dhegeystayaal ama lagu turjumi doono sagaal waa sagaal waa sagaal dhibic toddoba milyan ayaa sidoo kale markaas ay qaadan doonaan amase ay socon doonto qaaditaankeeda toban boqolkiiba toban marka loo fiiriyo total project oo markaasi koosta lacagta markaasi ku baxda dhegeystayaal national dialogue committee oo markaas iyagana oo cochea uu ka yahay ku-xigeenka waa dabcan madaxa xisbiga wiper closum shoka iyo sidoo kale national assembly madaxa aqlibada baarlamaanka dalka dhegeystayaal kimani shungwa ayaa sidoo kale markaasi ku bixi doona waa kalfadhi weliba ama kalfadhi weliba ay qaadan doonaan lacag gaarayso waa halkii kalfadhi sidoo kale subaxi maanta hadday fadhiistaan qiiba waxaa markaas loo xisaabinaya ilaa iyo konton kun oo lacagta dalka dhegeystayaal taasoo la doonayo ama sidoo kale dabcan laga filan doono wax weliba oo markaasi ku aadan arrintan lacagaha dirada badan iyo weliba hadalkan halka iska gelayaan iyo halka markaasi hadda marka waa halka ay markan ay qabanayso ama markan la raadinayo sida la doonayo in looga faaideysto lacagtaasi dhegeystayaal waa konton kun calaa qofkii projecta waa dabcan budgetka commitida waxay markaasi tuseen closum soka iyo sidoo kale jungwa ayaa markaasi ka qeyb geli doonaa labaatan kulan ama kalfadhi dhegeystayaal ama twenty sitting dhegeystayaal shan iyo toban ayaa sidoo kale waxaa markaasi ku geli doonaa bomas saddexna waxay markaasi ku geli doonaan dhegeysta naivasha report writing iyo two mombasa waa dabcan reportka qoritaankiisa iyo weliba in markaas mombasa laba maalmood lagu kala dhegeysta sida warbixinta markaas ay sheegeyso ayna ku sheegeyso in wax weliba ay raadinayaan qaabka ama habka ay markaas ugu fud fududaan karto habka kaliya ee dukumentiyada loo sixi karo sidoo kalena laisku wada afgaran karo laiskuna wada heshiin karo wax waliba si hufan ay ku socon karto dhegeystayaal markaa la fiiriyo wadahadalkan hayrkan markaasi soo gaaray iyo wax markaasi waxaa keliya laga cararaya dhegeystayaal inay markaasi buuq iyo weliba waxyaala qaar ay qaldan ay soo baxaan dhegeystayaal haddaba waa su-aal meesha ku jirto laisweydiinaya haddii lacagtaasi tirada badan cid weliba ay ku- ay ku dhacdo mise ay ku baxdo sidee mar kale arrintan laisku waafajin doonaa sidoo kalena buuqan ay u yaraan doonto soo mar kale ma soo bixi doonto lacag inay haddana lagu kabo oo lacag markaas miiska lasoo saaro ee weliba aada u tiro badan oo sidoo kale ayagana ay ogolaan karaan oo aynasan ahayn lacag aada u yar dhegeystayaal bajetka waxau sidoo kale kula instimisioka labaatanka fadhiya ay fadhiisan doonaan labaatanka fadhi ama kalfadhiga ay fadhiisan doonaan shan iyo toban waxay markaasi ku galayaan momas bomas of kenya halka saddex kale naivasha halna reportka dabcan marna report la qori doono sidoo kale labana mubaaso dabcan lagu soo gabagabeyn doono arrimahan dokumentiyada ugu dambe waxaa markaasi loo gudbin doonaa baarlamaanka dhegeystayaal haddaba baarlamaanka haddii loo gudbiyo maxaa markaasi soo baxaya maxaa dhacaya dhegeystayaal maxaa layskaga hormaan doonaa waxaa laga careeyay ma tahay mid haddana baarlamaanka ay ku kala irdoobi doonaan mise ay ku kala faa-ideysan doonaan dhinaca dhinacyada markaasi siyaasad ahaan isku haya ee kenya kwanza haddaba haddii arrinta markaasi dhacdo waa su-aal dadka inta badan isweydiinayaan ee wadahadalka maxaa markaasi mar kale ay u baahan yihiin azimiyo la umoja ay kaga baahan yihiin haddii markaasi lagu heshiiyo in la joojiyo dibadbaxyada in la joojiyo buuqa in la joojiyo isku dhacyada iyo weliba isku dabcan khilaafyada markaasi dhanka siyaasadeed ee la joojiyo maxaa mar kale qaban doonaa oo sidoo kale shakhsiyaadkan miiska ay lasoo lasoo hortegi doonaan dhegeysta haddii hadda markaasi wax wax waa waxay markaasi tabanayaan ay waayaan ama ay heli waayaan dhegeysta maxaa dhici doona waa su-aal meesha markaasi ku jirto dhegeystayaal waxaa markaas la sheegay in ilaa iyo qeybta markaas tarjumaadka ay ku bixi doonto lacag la gaarayso ilaa iyo laba milyan oo dalka lacagta two team leaders labada dhinac markaasi kala hogaamin doonaa dhegeysta this will be one of the top waxay markaasi noqon tan ugu sare ee lacagta markaasi qarashaadka ku bixi doonto waxaa kamid ah dhegeystayaal tigirada waxaa sidoo kale ka meelaha markaasi ay seexanayaan waxaana ay ka cunayaan running into two running into two waa in two thousand of shilling waxaa dabcan lagu qarash garan doonaa dib u egis iyo weliba markaas inay ku tagaan dhankaasi xeebta mombasa iyo sidoo kale naivasha maxaa soo koraya dhegeystayaal maxay waxtar markaas u noqon kartaa azimiyo laomoja iyo sidoo kale kenya kwanza lacagtan markaas aada uga tira badan maxay tahay qorshaha iyo damaca markaas aan la ogeen dadka sidoo kale ogeen ee heerka markaasi soo gaarsiinayo xisbiga dabcan waa xisbiyada markaasi kala duwan ee kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo la umoja dhegeysta sida warbixinta markaasi kala duwan ay qorayaan lacagta laba milyan waxaa dabcan lagu kala qaadan doonaa lagu kala bixin doonaa turjumaadka qeybaheeda markaasi kala duwan waana tan markaas uga qarasha badan marka laga soo tego qarashaadkaasi boqol iyo lixda dhegeysta hay-ada markaasi enjoyada ayaa sheegeen in markaasi waxwaa kalfadhiyadooda hadaladooda wax waliba inta markaasi kaga dhammaanayso inay iyaga markaasi dabari doonaan sidoo kalena qarashaad lacag aysan ku bixi doonin loo helo keliya sidii gabadhaasi dabcan si keliya loo helo in arrimaha iyo weliba waxyaalaha markaas miiska saaran markaas loo kala loo kala helo dhegeystayaal waana hasha keliya waana gabadha quruxda badan hadda la raadinayo sidii ay labada dhinac ku kala qanci lahaayeen ama ku kala heli lahaayeen dhegeystayaal haddaba boqolkaasi milyan ma qabataa oo looma heli karaa waxaa keliya hadda ay kusoo qareen the beauty girl waa gabadha qurxoon dhegeystayaal waa dhansiya waa dabcan marka loo fiiriyo siyaasad ahaan ileen waxaa keliya loo fiirinayo waa kursigaasi in markaasi xal loo helo in sidoo kale xal meelaha markaasi tabashooyinka iyo dhibaatada iyo culeysyada kala duwan ay sheeganayaanna in markaasi laga helo oo lagu dejiyo xaaladda siyaasadeed cid unbay ugii doontaa markan dhegeysta markii ugu dambeysay laleeyahay cid ay markaasi ugii doontaa oo markaasi laga yaaba in ay aamusto shakhsiyaadka hadallada markaasi kala duwan ay markaasi wadaan hadday tahay dhanka mucaaradka ee azimiyo lamoja iyo hadday tahay dhanka dhegeystayaal kenya kwanza oo markaas waxaa la sheegaya hadda inay tanaasul xoogan markaasi qaadan doonaan haddiiba lacag intaa dhan ay hadda markaasi baxayso dhegeysta idaacadda star f m oo codka gobolka qoybari ayaa dhegeysanaysa saaxiibayaal waxyaala fara badan ayaa noo soo socdaa dhegeystayaal arrintan waxaan gaari doonaa ilaa iyo halkan markaasi ay ku dambeyn doonto iyo halkan markaasi lacagta ay sheeganayaan ay wax loogu qaban karo sidee arrintan inkastoo wejiyadooda hadda ay markaasi sawirada markay aada aragto ee dhammaan ay aada u wada dhoola cadeynayaan laakiin waa siyaasad hadda kulankooda dhammaan xubnahan ee kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo lomoja sabrada dhegeystan ciddii arkayso waxay dhammaan laga dheehan karaa laga heli karaa inay aada wada qoslayaan dhoola cadeynayaan laakiin waa siyaasad marka banaanka dibadda loo baxo waati wejigii wejigii shalay ma ahaan waa mid markaasi ka duwan haddana waa laisku soo noqonaya laisku dhoola cadeynaya haddaba lacagtan dhegeystayaal ma tahay mid markaasi ay ka shallayn doonaan azimio la umoja oo hadda markaasi la doonaya lagu laabquboojinayo lagu madax salaaxaya dhegeystayaal ee si markaasi howlahooda kalfidhidooda iyo weliba inta doodaha socoto dhegeystayaal lagu xaliyo looguna dejiyo dhegeystayaal lacagtaas inkid inta keliya ay arkayaan ogow lacagta waxaa markaasi kala qaadanayaan shakhsiyaadka meesha markaasi fadhiyo ee dabcan dooda iyo weliba hadalka ee ayaga markaasi ay wadaan dhegeystayaal waxaana markaasi ku bixi doonta jungo madaxa aqlibada iyo sidoo kale clonzo misoko oo kala fadhigii ama fadhigiiba qaadan doono konton halka xubnaha kale kuwa memberska ayadana ay qaadan doonaan afartan lacag dhan dhegeystayaal qaybahaasi qaybaha dambe ayaan faahfaahin iyo macluumaad kale ayaan kaaga siin doonaa hadduu eebaha idma dhegeysta bal markan intaan arrimo kale ah faaro kale aan sii gudagelin dhegeystayaal aan soo qabto mid kale oo mid kamid adeega qaybta barnaamijka haddaba dunida way tallaabsatay oo waxaa la joogaa dunia casri ah adeega internetka waxa uu noqday mid aan marnaba laga maarmi karin waayo waxaad ka faaidaysat waxaad ka faa'iidaysan kartaan adeegyada kala duwan markaad haysato internetka sidoo kale waxaad ka helaysaa adeegya adigoo kuu qaas ah intaad filimkaaga iyo weliba asxaab waa filimkaada asxaabtaada ayaa kala iskula daawan karaysaan weliba kuwa markaas inay xiisogeliyo kuwa aad ka heshaan iyo waxaa lamidka adeega youtube-ka hay-adba wax walba aada markaas aada u baahatid ka helayso waa jaamacad bilaash ah youtube-ka lagu sheegay ka faa'iidayso dhegeyste dhegeyste ma leedahay telefoon casri ah internet-ka ma isticmaashaa waxaan ula jeedaa dhegeyste inaad booqato youtube-ka oo aad ka daawato muuqaalada dunida marka iyo kuwa kale ku xiisogelin karo wax ku ool ku ah waxaana kuu tari kara dhegeystayaal oo wax badan aad kaga faa'iidaysan karta qaybta qeybaha kala duwana youtube-ka haddaba safaricom waxay markaasi ku leedahay ka faa'iidayso adeega internet-ka si aad u hesho waxyaabo fara badan oo aad u baahan tahay gaar ahaanna kaga faa'iidaysato shabakadaha muuqaalada lagu daawada youtube-ka qof waliba oo ka mid ah macaamiisha safaricom waxa uu markaasi kaga faa'iidaysan karaa adeegya internet-ka xirfad cusub ayaad aad ku baran kartaa sida hablaha inaad markaasi ka bartaan cun waa ema ka bartaan cunno karinta haddii aad odaygu oo kugu wareeriyo cunno aadan aqoon karinteeda maantaba soo qabso telefoonka casriga ama maantaba soo qabso telefoonka casriga dabadeedna youtube-ka gal oo ka baro adeega markaasi dabcan asaga oo aan filanaynin in waxaa u samaysay isaga ayaabaa dhoola cadeyn doona qanci doona dhegeysa balse waa goorma waa markaad haysato adeega internetka shirkada safaricom ee maantaba qarax xidig shan afar afar afar gs ama star five four four hash waaba intaasi ku dheer inaad markaad aada iibsato adeega waa adeega data bandle ee safaricom aad kaga helayso shan boqol oo m b ah oo dheeraad ah markaa ka welwelin sheekada ayay dhaafay iyo howlo kale waxaas dhan yaa lagaa maqlin dhegeystayaal oo waxba ay dhaafay iyo waxba sida noqday iyo warkiiba sidan howlahaasi waa inaa markaas iska xirtaa haddaba safaricom waxay markaasi kuleeda ka faidaysa adeega internetka si aad u hesho waxyaabo fara badan oo aad u baahan tahay shirkadda isgaasinta safaricom ayaa waxay markaasi ku siinaysaa data bandle oo blash ah maanta baqraa xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo adeega waa adeega ku anfacaya oo ah qeybta safaricom dhegeystayaal qof waliba oo ka mid ah macaamiisha safaricom waxa uu ka faidaysan karaa adeega youtube-ka bal ka waran dhegeyste adiga telefoonkaaga aan gacanta kuga haysta ayaad war dhamaystiran helaysaa waxaadna ka dhacaya dunida iyo waxdhaafaheeda waa goorma waa markaad internet haysatid telefoonka casriga oo youtube-ka dabcan ka dhex mushaaxi kartid waxaa doontana aad markaasi ka samayn dantid laakiin waxaa xumaanta ma aha dhegeystayaal laakiin waxaa markaasi dantaada ku ah wax markaasi noloshaada mustaqbalkaada iyo weliba aayahaada aakhireed ayaad markaasi kala socon kartaa kana faa'iidaysan kartaa dhegeystayaal ma jeceshahay inaad muxaadaro gabeeyo iyo waxyaaba kala duwan oo sidoo kale aad ka daawato internet-ka waxaa ka mid ah sida gabdhuhu inay markaasi ka bartaan cnikorinta noocyada kala duwan waa cilaanka ama ilaan xaajigu una macaana inta badan u baahan yahay qurxinta sidoo kale meesha ka marro qurxinta dumarka cilaanka waxaasoo dhanna waxaa laga doonaya qofka wax badan ay ka heli karaan kagana faa'iidaysan karaan ogow ragga ninkaada ragga waa isku qurxin kartaa gabadha sidoo kalena dhanka cunadana waad ka dhisi kartaa haddii aad markaasi iscalmataan waxaaba intaasi kuusii dheer in haatan dugsiyadu la xiray oo caruurta uga faa'iidaysan karaan waxyaabo fara badan qaabka online-ka dhegeystayaal maantaba fursadaada halaicin maanta fursadda ka fadhiiso ee qaybta youtube-ka dhegeystayaal keli waxaa qaraacaysa xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dib ugu soo noqona barnaamijka wadahadalka ee dhegeystayaal waa labada dhinac ee u socda kenya kwanza iyo sidoo kale waa kuwa kenya kwanza iyo sidoo kale kuwa azimiyo lamoja ee u socday weliba qarashaadka lacagaha markaasi ku baxayo kenyaanka ayaa durbo ka falceliyay dhegeystayaal qoraalada markaasi soo baxay oo waxay markaasi leeyahay dowladda lacagta waaba ku yaraysay oo may u badis mayso oo lacago fara badan may siiso raggan waa mid markaas inta badan si dadban ay u hadlayaan kenyaanka oo waxay markaasi la yaaban yihiin lacagtan tirada badan ee shakhsiyaadka ta- eh, tobanka ruux keliya ku baxayso bal waxaan kale ogaanaynaa dhegeysta lacagta sida u kala baxayso waxa co-chairs kuwa loo yaqaana dhegeystayaal waa laba keliya waxay markaasi ka mid yihiin ah, waa kuwa markaasi kala hogaaminaya kala wada shirka ee ah kalonzo misioka oo ka tirsan eh, Az- azimio laomoja iyo sidoo kale madaxa aqlibiyadda baarlamaanka dalka dhegeysta baarlamaanka eh, ninka ichungwa la yiraahdo dhegeystayaal labadaasi waxa ay markaasi eh, lambarada ama tirada markaasi dhegeystayaal ama kalfadhigooda waa labaatan dhegeystayaal lacagta markaasi loo qoondiyey kalfadhiga waa konton kun Eh, dabcan waana laba qof dhegeystayaal waxaana ay ku bixi doontaa total ahaan markii loo fiiriyo ilaa iyo lixdan maalmood eh, lixdanka maalmood laba milyan ayay qaadan doonaan dhegeystayaal labadaasi shaqsi waa laba milyan ayay markaasi ku bixi doontaa eh, kalonzo misioka iyo sidoo kale jongwa haddaba kuwa memberska waxaa ayagana ee kalfadhiga ama kulanka waxay tahay labaatan maalmood dhegeystayaal kiiba waxaa markaas la siinayaa dhegeystayaal afartan kun oo lacag ah waana sideed ayay ka kooban yihiin waxaana ku bixi doonta lacag gaaraysa lix milyan afar boqol oo kun oo lacag ah dalka dhegeystayaal kuwa farsamada guddiga farsamada ee technical teams loo yaqaana dhegeystayaal waxay fadhin doonaan ama sar- kalfa- oo dabcan kalfadhigooda maalmood waa koob iyo afartan maalmood dhegeystayaal waxayna ka kooban yihiin waxaana ku bixi doonta lacag gaaraysa ilaa iyo shan iyo labaatan kun oo lacagta dalka waxay ayagana markaas yihiin ama ka kooban yihiin sideed dhegeystayaal waxaana ku bixi doontaa lacag gaaraysa sideed milyan laba boqol oo kun oo lacagta dalka dhegeystayaal waa secretariatka kuwa waa koob iyo afartan dhegeystayaal shan iyo toban kun ayaa ku bixi doonta waa koob iyo afartan dhegeystayaal ee maalmood shan iyo toban kun ayaa markaas la siin doona alaa qofkii labaatan ayay ka kooban yihiin waana laba iyo toban milyan saddex boqol oo kun oo lacagta dalka dhegeystayaal haddaba mombaaso retreat waa qeyb- waa fa- mombaaso markii la aadayo dhegeystayaal oo halkaas laba maalmood lagu soo baxa laba maalmood ee keli ah dhegeysta laba maalmood ayaa halkaas lagu maqnaan doonaa Ret- dabcan mombasa retreat waxaa markaasi laso- la ku bixi doontaa lacag gaaraysa ilaa iyo sagaal milyan oo lacagta dalka sagaal milyan saddex boqol sagaashan iyo shan kun oo lacagta dalka dhegeysta naivasha waxay markaasi ku maqnaan doonaan dhegeysta saddex maalmood waxaana ku bixi doontaa lacag labaatan milyan oo lacagta dalka waa labaatan milyan saddex boqol konton iyo shan kun dhegeystayaal oo lacagta dalka document translation waa dokumentiyada markaasi la turjumayo waxaa ku bixi doontaa dhegeystayaal ilaa iyo toban mil- kun waa toban kun oo milyan oo lacagta dalka dhegeystayaal labaatan milyan iyo toban kun oo milyan oo dabcan ah, ku kala bixi doonta dhegeystayaal eh, turjumaadka ayay tahay dhegeystayaal publication dhegeystayaal waxyaalaha markaas lasoo daabacayo waa shan iyo toban dhegeystayaal ayaa markaas ku bixi doonta waana toban b- oo oo markaasi waa beji oo kobi ah dhegeystayaal waxaana ku bixi doonta lacag gaaraysa ilaa iyo shan iyo toban kun oo waa shan iyo toban kun oo milyan oo lacagta dalka dhegeysta waa lacag aada u tiro badan waa shan iyo toban milyan ayaa ku bixi doonta dhegeystayaal oo sida wargeys kasta dabcan iyo weliba warbixinada markaasi kala duwan iyaga markaasi soo saareen dhegeystayaal haddaba shirkan ee kala fadhiyada markaasi ay qaban doonaan xildhibaan dabcan labada dhinac shakhsiyaadka markaasi mathalaya waxaa haatan markaasi lagu soo ganaanudi doonaa magaalada xibeedka mombasa kadibna waxaa markaasi loo geyn doonaa dhanka xeebta oo magaca ama ca- caasimada lagu soo afjari doonaa kadibna waxaa la keeni doonaa dhegeystayaal eh, xildhibaanada ayaa markaasi loo geyn doonaa arrintan si ay dood iyo wadaxaajood markaas uga wada heshaan sideed members senator ma- ninka markaasi senatorka majority arion choriot embu governor cecilin barire yala mb xasan cumar mugoma mb catherine Ombi- ombialanga national assembly minority leader opio wandanyi yadab party leader yuji wamalwa nyamira senator ongango mungeni aan sidoo kale malindi mb amina manyanzi wil ich waxay markaasi qaadan doonaan sida hore markaas aan nii sheegay afartan kun oo allowance raalli noqday allowance dhegeystayaal ee kalfadhiga markaasi ay yeelan doonaan sideedan waxay markaasi ka qaybgeli doonaan labaatan kalfadhi waxaa sidoo kale la turjumi doonaa bu- bug- ba- dabcan bogag walba ku bixi doonta lix dhibic afar milyan iyo sidoo kale allowancekooda waxaa sidoo kale xasuusan mudan dhegeystayaal in xubnahan inay sidoo kale ay faa-iido ay markaas ugu tahay sidoo kalena ogow waxyaalaha markaas waxaa jiraan oo ay qayb markaasi ka tahay oo ku bixi doona qarashaadka sida diyaaradaha sidoo kale goobaha markaasi ay seexanayaan cunada ay cunayaan qorshahooda dhammaystiran iyo weliba waxyaalaha ee dabcan ku bixi doona intoos- intaasoo dhan ayaa markaas loo dhammaystiray oo cid waliba keli waxaa laga doonaya markaas inay afka ka hadasho wax waliba loo qabanaya dhegeystaan sideeda guddi oo markaas ay qayb markaasi ka yihiin dhegeystaan guddiga farsamada ee ha- ayaa high court markaasi soo saartay sida madoni ay markaasi ku sheegtay dr linda musumba lowa nick baketi duncan ojwang jublije secretary general jeremia kioni dr adam olo former yala mb zainab abubakar iyo sidoo kale isbedel waa sibel gidinji wiilish waxay markaas heli doonaan iyaga labaatan shan kun waa shan iyo labaatan kun for every sitting kulan waliba kalfadhi waliba saas ayay u heli doonaan dhegeysa sida laga soo xigtay dokumentiyada markaasi guddiga farsamada ay soo saareen waxaa wadahadalada markaasi koob iyo afartan mitin oo xiriir ay markaasi geli doonaan dhegeysta taasoo micno la ah in guddiyada ay markaasi qaybta markaasi jeebabkooda u geli doonaan qofkiiba ilaa iyo hal milyan shan iyo labaatan kun oo lacagta dalka dhegeysta by the time markaasi uu soo wada dhamaada wadahadalka ama wadaxajoodka markaasi ay soo dhamaadaan dhegeystayaal guddiga farsamada waxay markaasi sideed dhibic dhibic ay heli doonaan iyagana wadahadalada markaasi lagu xalinayo waxyaalaha markaasi dhacay waa dabcan wadahadaladan ayaa markaasi la doonaya in lagu dejiyo laguna xaliyo wixii markaasi wadanka markaasi ka dhacay labada kun labaiy labaatankii doorashadii muranka faraha badan ay markaasi ka keeneen mucaaradka si xal loogu helo laguna soo afjaro dhegeysta lixdankaasi maalmood bal waxyaalaha tilaabada haboon ee gudboon ay markaasi raadinayaan in markaasi la helo ee asimiyo la umoja siday marka hore ayaga markaasi sheegeen kenya kwanza ayaa arrintan markaasi ka cagajidaysay balse wadahadal iyo wadahadal iyo dadaal dheeraad ah lagu galay ayaa markaasi soo baxeen dhegeystan in wax waliba ee suurtagal ay noqon karto fudaan karto dhegeystan in wax waliba si hoof si hufan si wacan ay markaas u dhammaystirmi karaan haddii markaas waqtigeeda la helo dhegeystiya raalli noqda dhegeystayaal waxaa sida dabcan warbixinada kala duwan aad ku maqlaysaan lixdankaasi maalmood ayaa markaasi lagu raadinayaa bal xal keliya waa xal markaas in loo helo si markaasi dibadbaxyada buuqa faraha badan iyo wadahadalada faraha badan inta badan horaan sidaa maqlays dabcan maqlayseen ayaa markaasi xukuumadda ruto ay ka cagajidaysay marna ay sheegi jireen in xubnaha mucaaradkaysan iska kasoo agdhawaan doonin xukuumaddiisa dhegeysa ruto laakiin dardargelin xoogan iyo sidoo kale madax afrikaan oo markaasi dabcan arrintan dadaaladeeda markaasi ku bixinaysa si xaaladda wadanka ay u degto loona helo dariiqo saxa ay markaas isku wada fahmi karaan loo helo dhegeystayaal sida busanju iyo weliba xubno markaasi kala duwan ee ka socda dhanka mareykanka ayaa arrintan markaasi xal u keena arrintanna markaasi fududeeyay dhegeystayaal xitaa hay-ada qaar ayaa markaasi lacaga kala duwan ku bixinayay in wadahadal ay markaasi yeeshaan laakiin hadda lacagtii ayaa markaasi sii badanaysa iyo weliba kalfadhiyadooda kulamadooda haddaba waxaa la isweydiinayaa maxaa markaasi dhici doonaa haddii xitaa lacagtan faraha badan ay markaasi ku baxdo haddana la heshiin waayo oo weliba kulamada mar waliba ay sii socdaan maxaa dhici doonaa dhegeystayaal lacagtan iyadoo in badan wax waliba inta badan waxay markaasi kenyaanka iyo weliba dadka dhaqaalaha markaasi ka fala ku tilmaameen sheegayaan iyadoo dabcan caado ay u noqotay kenya wax markaasi shacabka ay ka baahan yihiin in markaasi waxyaalo kale lagu bixiyo ay hadda caado ka noqotay wadanka haddaba waxay markaasi lasweydiinayaa oo la ogyahay iyadoo tii markaasi loo raaca tii markaasi wadanka ka dhacday ee dhegeystayaal ee waa tii markaas wadanka ka dhacday ee b b i d ayuu la sheegay ayaa la sheegay inay toban bilyan waxaa la sheegay inay toban bilyan oo lacagta markaasi ku baxday dalka laakiin wixii markii dambena waxay noqotay hal bacaad lagu lisay oo lama arkin in lagu dabcan waxaa lagu waxaa noqotay in lagu kalsoonaan waayo oo sidoo kale ayna meesha iskaga baxday oo qab halkaasi laga tuuray dhegeyste haddaba waxaa la isweydiinaya tanna waxay ma noqon doontaa sidii markaasi b b i da oo lacagtan maxay noqon doontaa mid markaasi khasaarto oo sidoo kale fashil ay ku dhamaato wadahadalada ay markaasi lixdan maalmood ama lixdanka madhay ama lixdanka maalmood ee markaasi ay qabsadeen dhegeystayaal labada qab labada xisbi ee waa labada markaasi waa labada xisbiya siyaasadeed ee wadanka markaasi hadda ugu hormuudsan sida kenya kwanza iyo sidoo kale azimiya la umoja haddaba ma sidii iyo dariiqada ay markaasi qaadi doontaa dhegeystayaal maxayna keenay in wax waliba dadka shacabka waa sida markaas ay leeyihiin dadka shacabka waxyaalaha markaasi ay ka baahan yihiin ayaa hadda caado u noqotay in waxyaalo kale markaasi ama shacban dowladda ay ku bixiso hagaag dhegeystayaal idaacadda star f m gobolka waqooyi bari dhegeystayaal haddaba sidaan markaasi barnaamijka kaga hadlayna dhegeystayaal xubnahan dabcan waxaan sii wadnaa warbixinadeeda markaasi kala duwan oo markaasi laga soo saaray guddiga wadahadalka dhegeystayaal labaatanka maalmood ee sidoo kale shirkan markaasi socon doona dhegeystayaal waxaa la sheegay in ay cid waliba markaasi lacagaheeda markaasi ka heli doonaan weliba lacag markaasi aada u tiro badan saaxiibayaal wadahadaladana waxay markaas noqon doontaa mid hadda la doonayo in waxyaalihii lagu wadeeshi waxyaalihii markaas miiska lasoo wada saare inay hadda si toosa u dhaqan gasho sidoo kalena si toosa ay uga wadeeshiiyaan waxaa la isweydiina laakiin lacag qarashaad ha ku baxdee ma tahay haddana mid markaas lagu wadeeshiin doono markii baarlamaanka markaasi la keeno mise waxay noqon doontaa sidii markaasi b b i da lacag aad u tira badan markaasi ku baxday markii dambena noqotay mid had markaasi bacaad lagu lisay haddaba xukuumadda dad- dadka shacabka waxay markaasi ka baahan yihiin ayaa waxay markaasi dowladda caado uga aga uga noqotay mise ka dhigtayba ama caado ka ka dhigatay in howlo kale ee markaasi lagu bixiyo mise tani waxay tahay mid markaasi lagu laab salaaxayo mise la- dabcan madaxa loogu salaaxayo mise mid lagu soo dhawe lagu soo waa dhawaansho markaasi laga raadinayo dhegeysan mucaaradka ma tahay mid markaasi dhawaansho laga raadinayo ama kasoo oo dabcan kasoo waa in markaasi soo dhawaansho laga raadinayo mucaaradka sidoo kalena markaasi ay helaan lacag aad u tiro badan inta markaasi maalmood ay halkaasi fadhiyaan sidoo kalena ay cid waliba ay ugu xisaabtanto lacagtaasi ay helayso kalfadhigana iyo weliba wada hadallada xaj- ee markaasi aadka loo fududeeyo dhegeystayaal oo iska hormaad markaasi ayay halka ay u raadinayaan ma tahay dhegeystayaal maxay tahay kalfadhi iyadoo markaasi hay-ado kala duwan lacag qarashaad fara badan ay ku bixinayeen kulamadooda wada hadaladooda dhegeystayaal maxay tahay lacagaha dalab- dabcan dalabaadka kale ee hadda soo baxayo ee doonayaan in markaasi ay helaan ilaa iyo boqol iyo lix milyan oo dalka lacagta dalka dhegeystayaal ayay raadinayaan haddana mar kale xubnahan oo ka kooban ilaa iyo toban shan ka socota dhegeystayaal azimiyo laumojay shan ka socota kenya kwanza oo toban ah marka lagu daro guddiyada farsamada kuwa secretariatka dhegeystayaal wax waliba waxay markaasi hadda noqonaysaa lacag aad u tiro badan inkastoo laakiin hadda kenyaanka qaarkood waxayba leeyihiin lacagtaasi way yartahay oo ha loo kordhiyo oo ha loo badiyo iyo cid waliba boqol boqol milyan halsi ay leeya qaarkood ayaa saa u leeyihiin oo waxay leeyihiin markaad durba gashay dhankaas iyo ee, dhanka baraha bulshada dhegeysta qaybta markaasi twitterka iyo qaybta twitterka iyo sidoo kale dhanka facebooka markaad gashay dhegeysta waxaad arkaysaa ee, qoraallo kala duwan ay kenyaanka ay soo qorayaan waxay leeyihiin dowladda lacagtaas way yartay ha kordhiso oo ha badiso lacagtaasi ku badiya oo cid waliba ha ka dherigto oo ha hesho macnaha halkaasi wax badan ayaa kaaga soo bixi karaa dhegeystayaal markaad aragto waxyaalaha eh, falcelinta markaasi kenyaanka ay bixinayaan taasi maxaa loogu macnayn karaa dhegeystayaal markii lo- eh, kenyaanka leeyihiin u badiya oo lacagta isku badiya lacagta isku badiya oo kordhista way nagu yartahay boqolkaasi milyane macno fara badan ayay markaasi yeelan kartaa dhegeystayaal ma tahay dhegeystayaal mid ay do- ay ka- ay ka agdhawaansho ay dowladda u ra- ay ka raadsanayso dhanka mucaaradka dhegeystayaal oo lacagtan ay fara badan ama lacagtan faraha badan ee maalmaha ee- ee marka oo maalma waa maalmaha yar ama labada bilood arrintan markaas ku guda ay ku guda jiraan in ay tahay mid markaasi waali ah mid markaasi ku badan iyadoos markaasi dowladda aysan fiirsanayn dhegeystayaal bal markaan fiirina dhegeystayaal horaan waxay xukuumadda diiday in wadahadalkan markaasi meelo yaryar lagu qabto sidoo kale lacag qarashaad fara badan aysan ku bixin waxaa ka mid ah dhegeystayaal horaan diidana madaxa markaasi aqlibiyadda baarlamaanka dalka dhegeystayaal chungwa waxa uu sheegay marka hore laga doonayay hoteelada waaweyn ee five starska in lagu galo eh, sidoo kale halkaasi shirarkooda markaasi lagu qabsada soo jeedin markaasi lasoo jeediy laakiin way ka biya diideen oo waalid way diideen oo waxay sheegeen in qarashaadka lacaga- lacagtaas lacaga- lacagahaasi aad ku tira badan in markaas aan lagu bixin karin wada hadal iyo sidoo kale arrimo markaasi hadda dhaqaalaha iyo weliba xaaladda waddanka markaasi ku jiro laakiin hadda maxaa isbedelay maxaa keenay in lacagka markaasi tii hore laga careeto ka badan in hadda la gala dhegeystayaal oo sidoo kale cid weliba ay raadsanayso danaheeda iyo sidoo kale in markaasi gunooyinkooda ay markaasi raadsanayaan dhegeystayaal ma tahay mid markaasi arrintan maxaa kaaga bixi karaa markaad fiiriso siyaasad ahaan dhegeyste markaad fiiriso rogrogto siyaasad ahaan maxaa markaasi kaaga bixi karaa maxaad ka heli kartaa maxaa markaasi meeshaas wax keli ayaa marka ayaa ku jira dhegeysta oo markii loo fiiriyo roro- la rogrogo waxaa leeyahay siyaasad ahaan ayaa halkaasi meelo waa siyaasad ayaa halkaasi ka jirtaa dhegeyste oo waxaa marka hore loo diiday qey- lacagtaasi tirada dabcan meelihii marka hore lacagtii la rabay in lagu galo oo ay ka carirayeen xukuumadda markan maxay u ogolaan lacagtii markaasi ka badan hadda tii hore wax hadda ka badan maxaa loo ogolaaday ma tahay maxayna markaas noqon kartaa dhegeystayaal ma tahay in ay lacagtan hadda noqon karto mid xal loogu raadin karo wadahadalka waa wadahadalada markaasi eh, xubnaha markaasi azimiyo laumoja iyo sidoo kale kenya kwanza inay wax waliba si fudud ugu dhammaadaan dood lahaan dood la-aan buuq la-aan dhegeystayaal iyo weliba waxyaale markaasi heshiis markaasi raqiis ah iyadoo inta badanna marka horeba ay ka tanaasuleen azimiyo laumoja dhegeystayaal arrimahaas ayaan barnaamijka saaka diiradda ku saarayna dhegeystayaal idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal haddaba tan maxay kaga dhigan tahay dhegeystayaal lacagtan tirada badan ee boqolka milyan dhegeystayaal ee hadda la doonayo in laba bilood keliya lagu soo dhamaystiro wadahadalada oo cuduriba markaas ay heshay gunooyinkoodii meelihii markaas ay seexanayeen meelihii waxaana markaas ay ku safri lahaa ay ku safrayaan adeeda diyaaradihii ama ay ku tegi lahaayeen goobaha kala duwan iyo weliba hadaladan dhegeystayaal maxay tahay waxaa hadda arrintan markaa u fiiriso siyaasad ahaan ay noqon karto inay xukuumadda wax waliba u ogolaanayso mise waxay arrintan tahay mid markaas ay kasoo agdhawaasho ay raadinayso dhanka mucaaradka si arrimahan iyo xaaladahan muranka faraha badan markaasi dheliyo xalkeeda keliya u noqoto lacag dhegeystayaal haddaba xaaladaha waddanka lacag ma noqon kartaa dhegeystayaal iyadoo dadkii dabcan baahi fara badan iyo weliba dhibaato iyo xaalado markaasi kala duwan hadda ay sheeganayaan dhegeystayaal haddaba xalka waddanka waa xalka dhegeystayaal ama wadanka xalkiisa ma noqon kartaa lacag in markaasi laisku wada qanciyo sidoo kale cuduriba markaasi raalli looga dhigo xaaladaheeda iyo wadamada dabcan xaaladaha weliba howlaha markaasi markaasi miiska u saaran balqadka telefoonka saaxiibka u horay barnaamijka noo daafuraya saaka soo dhowlaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu bakad waa ku salaama maxamuud from banaani labdhera soo dhow waan dhow waan ku salaamaya in badan haye
saaxiib oo sheekada waan la socdaa ma garad mhm
anaga danahay shacabka kenyaanka ee ishaan
haye qadkii baa kaa go-aya cafwan aha waxaan leeyahay aha shacabka kenyaanka gaajista reer bara u dhammaanhayaan haye
federaalkii waa sokorta waa la goyn lahaya ma garad aha
n toban nin oo meel iskugu geeyay ee alaa fidhigi konton kun afartan kun qaataan mhm arrinta ayada ayaan duraan u aragnaa aha
taa ayada n shacabka fogaansho ka keenta waa soo dhawaansho lagama helaayo haye
marka nimanka siyaasiyiinta meesha isku geeyay ayaga waa niman siyaasiyiin haddii azmiyo ahaadaan iyo haddii kenya kawaansi ahaadaan ayaga waa shad- dad shaksiyaal eh ma garat haye anaad mab kala qaadayba mhm laakiin aad waxaa iska le dawladda ma garat haye dadka gaajadu in macluulka u dhammaanahay oo sokorta goynlah oo shidaalka goynlah oo booshada goynlah ma garat haye guryadii kiradaan iska bixin lahay ma garat mhm in dadna la yidhi meel hebel neefaaja intaasaa ku bixi mombaaso intaasaa ku bixi mitinkii qofkii u yar intaa waay oo waxyaalaha ay-
haye waxyaalaha-
waa tahay maxamed nuur qadka cafwan maxamed nuur qadka ayaa ka go-aya waan ka xumaayay markaan soo begsaan leeyahay star f m soo dhowlaal magacaaga halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacabihi maxamuud jooge cabeye halka ku sugan tahay etoobiya haye
marka ana ra'yigeyda waxaan dhihi lahay aha
lacagta waa yartee ha
lacagta said ha loo badiyo said ha loo badiyo cabey waa tahay cabey su-aal ayaan weydiin rabay qadku ka baxay laakiin dhegeystaha kale qadka telefoonkan siya isagana aragtidiisa lacagay maxaa tahay horta lacagay maxaa tahay dhegeyste haddaba xalka madax dabcan had- waa xalka ee, wadanka ee, laguma qancin karaa dhegeysta lacag iyadoo hadda wax waliba ay noqotay lacag lacagay maxaa tahay iyadoo doolarkii sidoo kale aad aad maqlaysaan inuu sare u kacay laakiin markaad fiiriso dhegeystaan waxyaalaha waddanka hadda kasoo yeerayo waxyaalaha hadda loo dulqaadan layahay iyo weliba sida hadda dowladda ee markaasi wax u maaraynayso mise u wado qadka telefoonka xigaha star f m soo dhowow
waan dhowahay ama mushabaxsan gurigooda yuusuf bakar waan ku salaamay m m shabaax soo dhowow
waan dhowahay walaal macaan haye
halka annaga weeye waan fiicannahay ma garat haye
annagu sokorti baan goyn leenahay oo shidaalkii baa la keri layahay oo booshada ilmihii baan ka carabay oo ragna waxaa la leeyahay intaas u dakli bay qaadanayaan oo lacag baa meja loo farfariisiyo ma garat haye
war meejan wax ku jiro ma lahaane niman yahow anigu waxaan dhihi lahaa ha laga kala tego oo waxba waxba ayaan laga qabanin shantii sana waxyar baaba kasoo harey way dhamaatee
Eh,
anigu waxaan dhihi lahaa hala sadaayo wal duqana xabaadkiisa wuu aamusay oo beryahan hadal ma laha jooqda wuu gabay ma garatay eh, waa tahay mm m shabaax haddaba lacagtan yaa ceeb ku tahay
waxay ku tahay madaxweynaha lacagtaa meesha ku bixinaya wadankiina waxba ka qaban lahaa sacir bararka orka sii marahayo baabuurtana nuskooda la maxay tahay marka sababta loo ogolaanaya loo bixinayo adiga ma isweydiisay maxaa ku hoos duugan
warniyow musuq maasuq ma ila taanigu wax fiican ilama ah warka ilama fiicno emem shabaax
ha lacagay maxaa tahay
wax wax wax ay daweyso ma anigu waxaan leeyahay halka hala gaaro halka looma jeedo lamana gaarin emem shabaax
ha lacagay maxaa tahay lacagay maxaa tahay
lacagay waxaa tahay waxaad u hagoysaa markuu sicirka u hooseeyo siirka u hooseeya waa qabataa ma garatay haye
meel had u baahan maxaa la yidhi hadal wax kama taro meel hadal u baahanna had wax kama taro haye
marka meesha hadal bay u baahan tahay waxaan dhihi lahaa hadalka runta laga sheego lacagtan la iska daayaan dhihi lahaa laak- laak- laak- laakiin ma ogtahay kan xanaaqsan kan dhiribsan iyo kan faraxsan inay wax walbood u tarta ma ogtahay
hanaaqa hanaaqa hanaaqa way bixinaysaa laakiin waxaad u matiraysaa xalki lama gaarahayo marka aada waa maasantahay emem shabaax duqa beriyan waa aamusay laakiin halaha shilimahaas iyo waa ku aamusaybo a
war annagu kaarkii baan gadan laanahay oo ilmihii baan sokorta u gadi laanahay oo u jari laanahay ma garatay haye
dee dakligiina meel ulaayan baa lagu wadaaye waxaan dhihi lahaa anigu taasa laska daaya luyahow aada waa mahadsantahay emem shabaax uu mahadsan yahay dhankaasi saamgur idaacadda star f m codka gobolka waqooyi ay dhegeysanaysaan haddaba lacagay maxaa tahay lacagta sidoo kale iyay ceeb ku tahay ee maanta boqolka milyan ee markaasi miiska lasoo saaray oo sidoo kale dhegeystayaal oo intay kale fadhiyadooda wadahadalada u socdaan cid waliba markaasi ay qaadan doonto dhegeystayaal ee markaasi qayb ka tahay ee goobaha ay degi doonaan goobaha ee shirarka ay markaasi ku geli doonaan dhegeysta hadday xeebta tahay mombasa hadday tahay dhegeysta dhankaas iyo naivasha saddex maalmood ay kusoo eh, qaadan doonaan sidoo kalena saddex ma- labad maalmood ay kusoo gabagabeyn doonaan dhankaas iyo mombasa lacaga aad u tiro badan ayaa ku bixi doontaa dhegeystayaal mombasa waxaa ku bixi doontaa dhegeystayaal sagaal milyan oo lacag dalka dhegeystayaal halka sidoo kale naivasha ay ku bixi doonto labaatan milyan oo lacagta dalka dhegeystayaal lacag ilaa iyo shan oo dabcan lacag gaaraysa ilaa iyo boqol iyo lix milyan oo lacagta dalka ayaa ku bixi doontaa dhegeystayaal haddaba maxay tahay waxaa la- waxaana markaasi kusoo koray wadahadalkan iyadoo markaasi wax dan ah wax xal ah loogu raadinayo dadka shacabka iyo weliba dadka mu- dabcan eh, taageerayaasha mucaaradka dhegeystayaal inay wax markaasi laabqaboojin karo maxay tahay lacagtan ay hadda ka bedelin doontaa ma tahay mid markaasi kasoo dhawaasho laga raadinayo mucaaradka dhegeystayaal xalka wadankana laguma qancin karaa lacag dhegeystayaal lacagey maxaa tahay lacagtan ayay ceeb ku tahay dhegeystayaal in aad maanta markaasi ay qabtaan maazimiyo mr kenya kwanza dhegeysta bal qadka telefoonki saaxiibka yaratiisa fikirkiisa saliimka soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
waa daawuud olegdheeraa joogeen adeer daawuud aan ku salaamaya in badan fikirkeyga haddaan ka dhiibto aha lacag waa qardaas horta haye lacagay maxaa tahay haddaan tira aada iyo aad waa qardaas aha
qardaaska magaciisa markii kor laga reebo ha meelaha ugu dambeysa xaarkaan iskaga tirtira intii jooc lala galo haye qardaas horta qiimo ma laha haye
maamul iyo eh, maaragtay bini aadam iyo kalsooninima wax tartaa horta aha
dadkan kenya dadka siyaasiyiintaa waxay noqdeen shaksi hunguri u raadin aha
wax dadweyne iyo dal iyo fiirinhaya ma laha haye
waxaana waa wixii africa oo dhan jejebiyey haye kenya jajabka unbaa kusoo socdaa mhm ilaahay inuu ka caymiimo ogiy mhm jajabka unbaa soo socdaa haye
qardaas qiimo ma laha qofka bini aadamka iyo maamulka wanaagsan iyo wax isu fiirintaa hata yaa ma wax tartaa adeer waxay dhahday qardaasta qiimo ma lahan hay
laakiin hadda arrintan ayaga isku wada raaceen waxay leeyihiin intaasaa nagu baxaysaa intaas waa kii mucaaradka iyo kiiba muxaafadka ahaa waxaa caqli ma ahade dadkan inta waa dad inkaar ku dhacday oo bedelman waxbaba kala garanaynin haye qofka hadduu xaq iyo baatil kala garanaynin aha dadkan waxaad u aragta markuu sidaa u sheeg sheegaya intaasaa nagu bixi fadhi uu leeyahay imisaa kenya oo gaajuu dhimanaysa haye
ma wax u qabto haye
nin walba caqligii baa ka dhumay dadkan haye Ke- ma- wadan afrikaanka markii caqliga laga dhumay intii kolba gees lagaga imaadada gobeeriyada marka dambe asaga xafad isu qaataa islaaya haye
So- soomaaliya wax ka fikir weyn lama arki jirin afrikaanka mhm
hadda maxaa u dambeeyey iidaa isku jeesato qabti isku haysaa soomo haye
kenya way hanuun ma aynu ogolaan jirin taas laakiin hadda waa lagu wadaa si ay noqon doontaba a burburka africa unbaa noo dambeeya taan hadda u arki wax kaloo meesha kasoo muuqda ma ahay laakiin lacag haddii laakiin adeer daa-uda ma isweydiisay wax weliba tilaabo weliba la qaadayo maxaa loo cuskadaa lacagta xal miyay u tahay waddanka in lagu qanciyo ama lagu wado mise lagu xaliyo lacag xal ma noqonayso caqliba maaha waxaas caqli maaha taasi maamul wanaagsan haba yaraadee hadduu rabo iyo geed mehergelo oo nabadgelye baa wax tartaa ma ogi Mhm.
lacagta ama hadday badato waa un lasii fasahaadi nin walbo meel iska jiifo dhan wuu soo ordiyo lacagtaas indhaa kusoo taagi laakiin hadda wada- laakiin hadda wadahadalkan socda waxaa leeyahay wax tilaabo la qaadi kara ma- ma ma lahan ilaa iyo cid waliba ee qanacdo ee qosasho ee dhowla caddayso lacagna ay hesho
laa ilaaha ila allah lacagtan waxba uma tarayso nin ay deeqiba ma laha
haye nin walba bilyan bilyan buu meel ku xareeyey santuu qardaas belmi ku xareeye ha
maxaa deeqi kuwan calooshooda waxba ma deeqayo marka lacagay maxaa tahay marka waxba ma laha waa waxa xaarkan iskaga talo bay kamid tahay
marka maamul keen maamul baa wax taraay aada iyo aad iyo kalsooni aada iyo aad iyo nabadgelyo aada iyo aad oo nin walba biyaha koobka biyaha hadduu cabo nabadgelyo iyo qabow iyo kalsooni isagoon dareenka inuu ku cabo haye
haddii taa laga soo tago Mhm.
lacagta waa qardaasyaha jooha lagu garoon bay kamid tahay aad baa waa umahadsan tahay qardaasun qiimo kale ma laha shukran halka asaga wuxuu ku macneeyey eh, lacag waa qardaas aan qiimo lahayn sida adeer daa-uud u arka isaga marka wuxuu leeyahay lacag aniga ma daneeyo waa aragtidiisa fikirkiisa haye xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhowo halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
waa waa la socdaa sheekada waa la socdaa magaca ii sheeg adeero
adeeruna waxa weeye waxaan ahay ninkii niyaan ah
magaca magaca magaca
magacayga waxaa la yidhahdaa xasan baa la yidhaahdaa xasanoo halkee ku sugan tahay adeer waxaan ku soo helay nairobi soo dhowow
adeeroo waan la socdaa ma garatay haye
waxaan ahay ninkii niyaan ah haye waxaan ahay nin oday ah haye waxaan ahay nin baan waxba haysan shalay dadcashaytaagana ma quraacan haye
waxaan leeyahay ninkii kotku- yaa
kotku yaa
yaa la siinayaa ninkii fadhigii kashiisa.
adeer qa- qadka qadka kaaga go-aya qadka kale soo beegso adoo mahadsan u mahadsan yahay adeer xasan nairobi iga soo wacay xigaha kale qadka adeer daawuudna uu ku mahadsan yahay aragtiisa fikirkiisa dhegeystayaal haddaba maxay tahay lacagtan dhegeystayaal intaasi dhan ee markaas ay kala dalbanayaan ee kenya kwanza iyo sidoo kale azimio la umoja si arrimahooda iyo howlaha markaasi kala duwan ee loogu fuliyo ma tahay dowladda mid markaas ay ugu laabqaboojinayso sidoo kale ugu- loo- ee kasoo agdhawaasho ay ka raadinayso mucaaradka dhegeystayaal xalka wadanka lacag ma lagu qancin karaa laguna madu- ma wadi karaa dhegeystayaal lacagtu yay ceeb ku tahay dhegeystayaal lacagtani yay ceeb ku tahay ma mucaaradka shalay markaasi wadada qaa'idada buuqa markaasi ka dhigay oo haddana markaasi aamusay miyay u tahay dhegeystayaal mise xukuumadda oo ayadana markaasi dadkeeda ehlada oo dabkii waa dadkii markaasi baahi iyo weliba dhaqaale xumo markaasi la soo darastay oo howlo kale ayadana markaasi lacagta markaasi ku bixinayso ku qarash garaynayso lacagay maxaa tahay dhegeystayaal lacagay maxaa tahay dabcan waxna ma waxna ma ma sheegtaa waxna ma aamusisaa waa dhegeystayaashii iyo aragtiyada fikirkooda dhegeystaha qadka telefoonka waan ka xumaay kan kale asagana qadku telefoonku ka baxay bal aan siiyo dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m soo dhowow
yuusuf bagadow waa ku salaamaya saaxib
iraar waay waa ku salaam saaxib shukran shiiraar
maxaan ku dhahdaa ii sheeg maasha allah waa waa maanta lacag maxay tahay baa sheekada miya Haye.
Halkaasay ka socotaa aada iyo aad
war miya horta maxaan ku dhahdaa dunida hadda aan joogno aye
dunidii maxaa ku dhahdaa ii sheeg dambarka iyo iyo iyo hilibka iyo hadala maxaan ku dhahdaa caanaha iyo eh, maxaan ku dhahdaa ii sheeg lacabaa ee maaha aha
dunida maanta aan joogno maxaan ku dhahdaa waa duni ku shaqaysa lacag mhm
marka lacag waxay tahay a
lacag waa furo haye lacag waa furo waa furo sax Eh, soomaalida marka maama waxaa jirta ay dhahaan maxaan ku rahdaa ii sheeg eh, eh, eh, eh, wixii maxaan ku rahdaa rag yacni geel baa baa baa baa heshiisiiyo haye wixii geel gooyana waa geel bay dhahaan haye wixii geel gooyana waa geeya waa geel marka lacagtay ujeedaan haye
marka haddee maxaan ku rahdaa wax hadda laysku laynayo oo mucaaradka u buuqi oo dowladda u buuqi oo maxaan ku rahdaa isha un la- laysku haysto ma aha shacabka aan daryeelna aada iyo aad waddankan hore u socdo aha wadooyinka hala dhiso aha war dadkan maxaan ku rahay carruurta aan aruurino oo maxaan ku rahay carruurta darbajiifka iyo dadka waayeelka iyo maxaan ku rahay ishaadi mustaqbalka dadka boqol sano hadda kadib maamulkan annaga waa ka tegayna dadkan aan wax u dhigno haye oo qorshe aan samayna ma horta wax laysku haysto aada iyo aad hebel mee kuu qaatay horta safarta haddii u dambaysa Aha.
hebel Mea ku- mee kuu qaat safarta haddii u dambaysa sax maamulka ka horreeyey muxuu dhacay aha annaga hadda maxaan heli doonaa hadda markaan maamulka qaban maxaan heli doonaa haye qorshaha horta laysku haysto waa waa intaas aha waxa lagu xisaabtamaayo oo loo buuqayana ma ahan maan kurada geedaha wadanka ku yaala lama jajabsana aha maxaa kura alwaaxana mehe waxa loo socdo waa lacag sax
lacagtana waxa weeyaan marka waxa weeye waa furihii maxaa kura albaab walba lagu furan lahaa albaab kasta oo dunida maanta ku yaala lacag baa furtaa marka macnaha waxaa ula jeedaa een, albaabka hadda laga gelaya kenya quans oo dabcan waa mu- azimio la umoja waxay noqotay in lacagtaasi marka hore ee, kalfadhiyadooda iyo qono iyo weliba meelihii ay si accommodationka meelihii ay siixin lahaayeen wax walba in hadda lacag loogu dabaro waa kasab oo maxaa jira dheh aha dowladda hadda jirta waxa ayada waxay rabtaa buuqa in laga daayo oo maxaa ku rahda iisheeg howlaheeda ay wadato sidii maxaa ku rahda iisheeg shan sano oo aynu hubin baa usoo socota sax
shantaas sano marka oo aynu hubinayna xaqiiqada u haynin marka say wax badan u keeni lahayn wax badan uma bedeli lahayn wax badan ayada jeebkeeda u geli lahayn waa inay ka shaqayso haye
marka nimankan maxaan ku dhaha zimiyona shantan sano bay ku gorgortamayaan oo waxay leeyihin nimankan shanta sano labahooda ee shantan bay hadda haystaane aad kula gorgortanteen sax oo wixii ay ma shantaas marka ayaga ay keligood cun lahayn aad la cunteen haye oo ayana keligood yacni ayna u dhadhamin haye
tanna wuxuu leeyahay marka dheri ninka u dhawaa lafta kala baxa sababta asiga dowladda ah soo maaha sax
waxa weeyaan marka dherigii ba- ha- horaybana rag ayaga ka mid ah waxay dhaheen annagaa bislaysanay marka hadda bariiska anagu noo bisiliyay dhaheen cid kalena inay inala cunto maxaan ku rahaa hadda diyaar uma nihin haye rag baa yiri ka mid ah maxaan ku rahaa dowladda kenya kwanza haye
waxaad garatay maaha Ah, marka bariiskii baa nimankaa qabowsanayaan waxay rabaan marka bariiska inay si deganaana ku cunaan sax haddii ay maxaan ku rahaa kii albaabka soo istaagay oo ka rabshaayana waxay rabaan qaada qaadadoo maarag ah waa kii la mari waaye he dadka oo dhan maaha haye kii la maraayo waaye baa la rabaa qaada qaadada loo tuurayo waraga meesha waxba kuma jiraan guyi waaye sax oo intaane kac kuwa kaa dambeeyana ha u sheegi aada iyo aad kuwa kaa dambeeyana ha u sheegin war meesha waxma yaalaane ha qaadadan maxad qaadadan oo kac haye meesha waxma yaalaan kuwa kaa dambeeyana ka aamus ay kugu qabsanin aada iyo aad horta barnaamijka meesha yaalla horta waa saas wax la isku haysto waa ulhun guri wax kale horta meesha yaalla ma jiro
waan gartay marka waxay tahay war intayda isi intaada qaado shantan sana mu maxaa ku baadahaysataa shanta sana mutid shantan sana markaa waxaa weeye saaxib xisaabta ayago baan ku wada xisaabtamaynaa Haa.
intayda isi kastaadana qaado waayo marka meeshan shacab aan daryeelna ilmaha darbajiifka aan aruurinna iyo waayeelka aan daryeelna iyo war dadkan maxaan ku radaa ii sheeg aan wax u dhigna meesha ma taala niyow aad baan kuu salaamaya shukran shiiraar aada waa maasan tahay Aad.
waa shiiraar dhegeystayaal aragtiisa fikirkiisa hore umaad celinaya balxigaha kale qadka telefoonka cid waliba aragtidaada fikirkeeda ayaa noo muhiim ah walaal soo dhawow alo waan ku salaamaya saaxiib soo mane waan ku salaamay noocan xal baan la yaabin yahayba haye
marba kenya kwanza iyo azmiyo hadday hebada hadleen ha
lacagtana midkoo ay si yihiin ha
oo labada ay u baahan yihiin ana hadda waxaan ku daanayna ma kasta
maxaa ula jeedaa
haddii asa mucaarad wax biingeyaa la aqaani jira ya
mucaaradka ha wax buu biingeyni jiray haye dowladda waxaa la xusuubiso dhan buu diidi jiray haye marba asigaba hadduu diyaar yahay inuu lacagta qaato ha kenya kwanzana ay dowladda ku jireen ay diyaar yihiin ha oo taa ilaa meel martay haye
annagana musigan baa sii fuulaysaa haye
uunda ama jorkaadada ka dartay haye dukana meelo aadaani ma kastaay haye haddii asaba hadal dhegga muxuu dari ha
hadal muxuu tari marba hadduu mucaaradka iyo dowladda isfahmaan ha boqol milyan baan ku socon karaa hadda boqol milyan maxay ku qaban rabaan waay
waa ayaga deshaho cabkooda iyo k- fadhigooda iyo danahooda ku qabsanayeen ayagaa le laakiin daraasama waxaan ka hadlayna uu ninkii uu lahaa dowladda safaraha faraha badan iyo nairobi waxaan ka baxsanaya aad iska dayasho ka ilaha ma aha ha
Dow- guri baa lagu dhex qabto nairobi bomas lagu dhex qabto maxaa intay indhay u raacaa intay u jeedaan waxay u socdaa naivasha iyo mombasa
maxaa naivasha iyo mombasa maneerada ka fiican
Ay, ay Maneerada ka fiican yihiin oo, sh- dee shir- shirarkooda meelaha hawe ay ku qaataan bay u baahan yihiin low dawladda dhaqan ma jeedee muxuu ujeedaa dadweynaha dhumi rabtaaye anagana alaabta baa anaga alaabta baa mafuutiin saak waa lagoyna soo mare aniga digidigi yar baan wato dacwaa saaxiga dowladda marka dhaqan uma jeedo miya dawladda dhaqan ma jeedee ee dhaqan waxaa tira hal boqol bilay samaydin aa laba boqol oo bilay ka dhigta dhe yaa
laba boqol oo bilyan ka dhigta ka dhigta dhe soo mare waxay ku nugtayo
ee iyo waxay ka nugto hawayso soo mare Eh, maxaad ku macnayn kartaa lacagey maxaa tahay
maxaa tire lacagey Eh, maxaa tahay
lacag soo lacag samaydin lacag waa jirtaa ee lacag waxay noqotay qardaas haye
eber ku shirin baa laysiiye maqruux ku shirin lagu siiyo ee
waxaad dhihi jirta waraa ku shirin fara weyna haye
hotel hadda hadda la gasha qaas mm ama bahan baa ka soo bixi lacagtay gacan kuma haysa way kaa baxday eega waxaa tan laba boqol oo beliina ka dhigta haye
wadankana meejuu rabo madaxa saaro haye saliidina ku dara haye
si unba ilaahay naga dhigay annaga soomale aad baa umahadsantahay shukran waa ku salaamay aad baa umahadsantahay saaxiibkaasi idaacadda star f m cunto gobolka waqooyibare ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal iyadoo barnaamijka saaka diiradda ku saaran ee kaga hadlaynay dhegeystayaal eh, gudiyada labada dhinac ee kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo lamoja iyadoo sidoo kale shirarkooda oo isniintii u bilaabday dhegeysta lix biloo waa dabcan waa laba waa lixdan maalmood ama lixdan cisho dhegeystayaal ayaa shirkan u socon doonaa ilo- iyo waxayna fadhiisan doonaan eh, kulamadooda labaatan kulan ay markaas yeelan doonaan kaga hadli doonaan xaaladaha iyo aayadaha iyo waxaa markaas inta badan ay kala tabanayaan dhegeysa waana doorashadii wadanka markaasi ka dhacday labada kun laba iyo labaatanka oo ilaa hadda aysan ku qanacsaneyn mucaaradka sheegeenna inay wax badan ee markaasi ay haraysay ama isdoomarin fara badan ay jirtay waxaana hadda looga fadhiyaa bal sida arrintan iyo xalka markaasi saxda loo heli karo laguna qancin karo mucaaradka dowladana dowladda nafsadeeda markaasi ku qancin karto dhegeysta laakiin maxay tahay lacagtan tirada badan ee markaasi cid waliba ay dooneyso in ay markaasi ka dhaxashumisay faa-iidayso waa tobanka labada dhinac markaasi shanta ka socda azimio lomoja shanta markaasi ka socota kenya kwanza dhegeystayaal waxaana ku bixi doontaa us- markii laisku wada daro kuwa guddiga farsamada iyo weliba xubnahaasoo dhan ilaa iyo lacag gaarayso boqol milyan waa boqol lix milyan oo lacagta dalka dhegeystayaal una arkeen sheegeenna inay markaasi howlahooda ay kala duwan ay ku dabari doonaan sida dhegeystayaal kalfadhiyada ayaa noqon doontaa waa ishaha waxyaalaha lagu cabo iyo weliba een, goobaha goobaha markaasi ay seexanayaan iyo goobaha markaasi jawiga ay ku qaadanayaan si xeebka- xeebta iyo sidoo kale naivasha ay t- u kala dabcan lacagtaasi loo kala qoondeeyey dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal haddaba lacagay maxaa tahay lacagtan yay ceeb ku tahay dhegeystayaal haddaba may u su- may u surto may u suurtoobi doontaa waxyaalihii markaasi ay raadinayeen mucaaradka in ay tan ay markaasi u fudaan doonto haddii markaasi mar lacag ay meesha soo gashay oo laga yaaba wax walba inay kala dhantaasho ama wax walba inay markaasi kala geyso dhegeystayaal adiga qeybaha dambe aragtiyada fikirkaada ayaa markaasi kuu dhaafi doonaa dhegeystayaal bal waxa kaaga baxa halkaasi iyo waxaa ku hoos duugan iyo arrintan hadda siday u socoto mid isqaban karayso iskeeni karta ma tahay qeybaha dambe dhegeystayaal ayaad faahfaahintaada aragtiyada iyo waxa markaasi kaaga baxo ka siyaasad ahaan ay inoo sheegi doontaa waad ku mahadsan tahay dhegeystayaal shukran bal halkan aan kasii amaqaado dhegeystayaal barnaamijka intaan barnaamijkaa sii gudagelin dhegeysta markan aan soo qabto mid kamid daga qeybta barnaamijka ka ah dunida way tallaabsatay oo waxaa la joogaa dunia casri ah adeega internetka waxa uu noqonayaa mid ay marna laga maarmi karin waayo waxaad ka faa'iidaysan kartaa adeegyada kala duwan markaad haysato internetka sidoo kale waxaad ka helaysaa adeegyada adigoo quuqaas ah inaad filimkaaga iyo weliba asxaabtaada kala hada- aad kala hadasho adeega inter- waa adeega youtube-ka ayaaba wax walba oo aad u baahan tahay aad ka helaysaa waa jaamacad bilaasha aad ka faa'iidaysan karto dhegeysta dhegeysta ma leedahay telefoon casri ah internetka ma isticmaasha waxaan oo la jeedaa inaad markaasi booqato youtube-ka oo aad ka daawato muuqaalada diiniga iyo weliba kuwa kale wax ku oolka ah haddaba safaricom waxay markaasi ku leedahay ka faa'iidayso adeegan internetka iyo in si aad u hesho waxyaabo badan oo aad u baahan tahay gaar ahaana kaga faa'iidaysato shacab dabcan shabakada muuqaalada laga daa- dabcan laga daawada ee youtube-ka ah qof walba wuxuu ka mid yahay macmiisha dhegeysta safaricom waxay markaasi uga faa'iidaysan karaan adeega internetka xirfadda cusub ayaad ka baran kartaa sida markaasi hablaha inay ka bartaan cuni karinta haddii aad odayga kugu wereeray cuno aadan aqoonin karinteeda maantaba soo qabso telefoonka casriga ee dabadeedna youtube-ka gal halkaasi ka baro halkaasi ka raaco wax waliba way kuu surdoweysa oo kuu fududaynaysa dhegeyste isaga oo dhan ayaa dabcan waxaa markaas uu arkaya howl badan inay isbedeshay markaad ka barata qeybta youtube-ka oo arki doontaa isagoo loola cadeynayo odayga balse qaraac marka hore shirkadda ama marka hore waxaa heli adeega internetka adeegsan shirkadda safaricom maantaba qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash waxaa meentaasi ku dheer inaad markaad iibsato adeega inter- data bundle ee safaricom aad ka heleysaa shan boqol oo mbiyo dheeraada marka ha ka welwelin sheekada ah, shakigana iska daa oo wax waliba halkaasi ha ku fudaato ha si wacan oola soco iyo wararkii dhegeystayaal ugu dambeeyey oo aad in badan u baahneed haddaba safaricom waxay markaasi kulada ka faa'iideysaa adeega internetka si aad u hesho waxyaabo fara badan oo aad u baahan tahay shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa waxay markaasi ku siinaysaa data bundle iblaasha maantaba qarax xidig shan afar afar afar geesam star five four four hasho kadibna xulal adeega inta- adeega af- waa adeega internetka oo markaasi ku anfacayo waana safaricom qof waliba oo ka mid ah macaamiisha safaricom wuxuu ku faa'iideysan karaa adeegan youtube-ka bal ka waran dhegeyste adigoo telefoonkaa gacanta ku haysta ayaad warar dhamaystiran helaysaa waxaad ka dha- waxaad dunida markaasi ka dhaca dunida daafaheeda waa goorma waa markaad haysatay internet waa markaa internet haysatid telefoonka casriga oo youtube oo- oo markaasi eh, waa youtube-ka dhex mushaaxi karto si wax walba aad ka heli karto dhegeystiya ma jeceshay inaad muxaadaro gabeeyo waxyaabo kala duwan oo aad markaasi ka daawatay qeybta internetka wax waliba hadda way kuu fudaatay wax waliba culays ma kugu noqon doonaan oo sidaa doonta wax walba halkaas ugala jahan qaadi kartaa daqiiqada daqiiqada ilbiriqsi ilbiriqsi waxaa doonto halkaas sidoo kale ka raadsan kartaa oo ka heli kartaa wax waliba adiga aad danaynayso raadinaysa qeybta youtube-ka waxaana ka mid ah shid- sida markaasi gabdhaha inay ka bartaan karinta cunnada noocyada kala duwan ilan xaajigaad cunno wacan oo wanaagsan ayuu kaga do- kaa doonayaa cilaanka iyo qurxintan ayada is- ay israacaan oo isla socdaan waxaa la midka waxaaba intaasi kuusii dheer inaatan waqtiyada markaasi waqti- dugsiyada ay xiran yihiin mise ay furan yihiin kuwa markaasi inay kaga faa'iidaystaan weliba haweenkii ama haweenkii inay wax badan ka bartaan oo ka faa'iidaystaan haddaba waxaan kuleynaa qaraac xidig shan afar afar afar gees waa star five four four hash kadibna halkaasi ka tixraac ka raac dhegeysta qaybta youtube-ka fursadan ha ka- iska beeldareerin oo maanta uu ka faa'iidayso wax weliba intaad markaasi meelaya calis kaga sheekeynleed howlo kale ku mashquuleed iyo aqbalso qaybta youtube-ka ka faa'iidayso wax badan halkaasi ka baro cilmi kororsi sii kororso dhegeystayaal oo wax doonto oo wax walba aad doonos- doonto ama jeceshay ayaa halkaasi ka heleysaa waad ku mahadsantihiin dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybare dhegeystayaal sidaad wanaagsan ay noo dhegeysanaysaan ama mar walba ud dhegeysataan oo la socotaan idaacadda star f m codka gobolka qoybare barnaamijka saaka diirada ku saaran ee kaga hadlanaya dhegeystayaal waa waa xisbiyada markaasi kenya kwanza iyo sidoo kale azimio lao moja oo hadda markaasi dalbanaya lacag markaasi gaaraysa ilaa iyo boqol lix milyan oo lacagta dalka taasoo markaasi doonaya inay ku maareeyaan qarashaadkooda lacagaha kalfadhiyada oo markaas ama fadhiga ay fadhiisanayaan dhegeystayaal ama allowance-ka waxaa loo yaqaanaa dhegeyste taasi hadda keentay arrimo fara badan oo muran fara badan hadda waxaa leeyahay yay arrintan dan u tahay yaysan dan u ahayn maxaan arrintan ku jaban dhegeysan in wax waliba hadda markaasi xaa tilaabo waliba la qaadayo in xukuumadda waa wax waliba la qaadayo inay noqoto lacag lacag ay maxaa tahay waatan hadda kenya ha dabcan kala garanayay inay xalkeeda arrimaheeda inay markaasi ku qancinaysa lacag iyo sidoo kale inay ka go-an tahay xukuumadda inay si hufan wax walba ay u dhamaystirto dhegeystayaal yay tani ceeb ku tahay ma mucaaradka ay ceeb ku tahay oo ayaga markaasi wax walba ay waa- waxay mucaaradka dhegeys- ma ceeb bay ku tahay mucaaradka waayo mucaaradka in badan ayaa looga bartay in dibadbaxyo u sameyn jiray sidoo kale dowladda u dhaliili jiray oo sidoo kale cambaareen jiray sidoo kale taageere ay ka heli jireen mucaaradka taageerayaashooda dhegeystayaal haddaba taasi ma ayaga nafsadooda u danaynaya mise mucaaradka u danaynaya waa taageerayaashooda mucaaradka ay u ta- u danaynayaan dhegeystayaal haddaba xukuumadda sida iyadana markaas tan eh, ugu qanacday ama sidoo kale ugu ogolaatay inay lacagta intaasoo dhan ay bixinayso iyadoo hadda xaalad adag ay taagan tahay sixir barar miciishada nolosha dhegeystayaal mise tani waa mid markaasi qaab- waa qaab qancis ah oo siyaasadeed ama ha- waa qaab qancis oo siyaasadeed arrintan looga gol leeyahay mise meesha ku jirta dhegeystayaal waxay tahayba dhegeystayaal cid waliba fahmi kartaa way arki kartaa xaaladda siyaasadeed iyo weliba xaaladda dhaqaale wadanka halkay maraysa dhegeystayaal yuusuf bakada ee barnaamijka soo saaray la socodsiinayay saaxiibo fara badan ee barnaamijka ka qayb qaatay waana uga mahadcelinaya dhammaantiin dhegeystayaal shukran aynan leeyahay waana sida aragtiyada fikrada kala duwan aad oga dhiibateen barnaamijka waxaan u mahadcelinayaa dhegeysti barnaamijka noo daafaray maxamed nuur banaaney oo markii dambe qaadka telefoonka ka go isfahmi weynay cabey maxamuud oo dhankaas ethoobiya iyo sidoo kale mm shabaax dhankaas isaanguri adeer daawuud aragtidiisa fikirkiisa ka dhibta dhankaas Lagde- lagdheera xasan nairobi uu mahadsan yahay inkastoo laakiin codsi uu oo adeerkaasi uu dalbanayay laakiin qadka ayaa isagana markaasi ka heliyay ama ka xumaaday dhegeystayaal waan isfahmi weynay shiraar oo asaga ku dheeraaday aragtidiisa fikirkiisa iyo weliba dhanka siyaasadeed wax waliba waxba ka eegay waana oga mahad celinaya shukran yaan leeyahay nairobi ayuu ku sugan yahay soomane dhankaasi countiga gaarisa ayuu ku sugan yahay balanbala waana ka mahadsan yahay asagana aragtiisa fikirkiisa saaxiib yaala shukran dhammaantiin meel walba joogtaan si walba inoo dhegeysanaysa maalinta berito ayaan kulmi doonaa xaaladaha dhegeystayaal ee dhanka arrimaha qoyska hadduu eebaha idmo inta ka hore sidaasi nabadgelyo shukran dhammaantiin wajada iska bedelin sidii wararka ee barnaamijyada iyo waxyaalaha markaasi xiisaha badan idaacadda star f m inay u talagashay aysan inii seegin mar waliba wehel ha ahaato star f m oo ha baktiisiinin raadiyahaada codka keliya u dheerayso iskana fogee halkaas ayaa ku raaligelin kartaa waxaa ku raaligelin karo waa wehel kale uma baarin saaxiib kale uma baarin intaad star f m codka gobolka waqooyi bari aad haysato dhegeystayaal nabadgelyo berito insha allah idinka ilaahay